بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الله وفريقني لواط kii shalay noogu xigay oo aan rajeynaya insha allahu tacaala inaan ku kala faa'iidaysan doono mawduuca waa sidaa loo sheegay nawaaqidu laa ilaha illa allah waxyaalaha shabiya tawxiid tawxiidka waxyaalaha jabiya intaynaan gudagelin laakiin ayaa waxaan tilmaamaynaa laba arrimood oo muhim ah koowaad waxa weeye jawaab waxay u tahay su-aal laga yaabo dad badan inay is weydiiyaan oo ah limaada alihtimaam bitawxiid maxay tahay tawxiidka in laga hadlo maadaama dadku ay muslimiin yihiin islaamnimo lagu dhalay intan kula soo ekaadeen in tawxiid laga hadlayo maxaa faaida ku jirta laa ilaha illa allah in laga hadlo maxaa faa'iida ku jirta taas bal inaan ka jawaabno waa isku dayna haddii a la yidhaahdo labaadna intaynaan gaadhin waxyaalaha jabiya ama buriya bal laa ilaha illa allah macnaheeda iyo shuruudeeda inaan iyadana wax ka taabano labada arrimood markaan ka gudubno yaanu imaan doonaa haddii ala yidhaahdo maxaa jabiya maxaase dumiya maxaase buriya laa ilaha illa allah maxaa yeele shaygu burintu waxay timaadaa markuu shaygu dhismo kadib dumin ma timaado shay aan dhismin shaygii marka hore waa in la dhiso dhismihiisii la sheego tiirarku ku dhismay la sheego arkaantiisa la sheego shuruuddiisa la sheego markaa kadib markuu dhismo sidii looga ilaalin lahaa wixii dumin lahaa ama dhaawici lahaa markaa kadib bay imaan kartaa haddaan marka ku hormarno limaada hada alihtimaam bitawxiid maxay tahay waxaa keenaya in tawxiidka sidaas loogu dadaalo oon ka hadalno maadaama waan muslimiin nahay ma laa ilaha illa allah hadda layna baraya miyaa laysu islaaminayaa islaamnimaa lagu dhashay taas jawaabteeda waa wey tawxiidku waxaa looga hadlayo weliba loogu celcelin meel walboo laysugu yimaadana in isaga lagu hormaro waajibku uu yahay tawxiidku waa diinta asaaskeeda wey diirka koowaad ee islaamku ku dhismayo ku taagan yahay la-aantiina uu islaamnimo ayna jiraynin waa tawxiidka waay laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah sidaa daraaddeed tiir walba oo kale oo tiirarka islaamka ka mid ah wuxuu ka mudan yahay wuu ka muhiimsan yahay wuu ka wen yahay waxaa meesha laysugu yimidna waa islaamnimo ganacsina isuma ken keenin dana kalena isuma ken keenin siyaasadana ka dhaxaysana isuma ken keenin diin baa meesha laysugu yimid diinta laysugu yimidna asaaskeedu waxaa nidhi waa tawxiidka maadaama asaaskii uu isagu yahay yambagii in la siiyo ihtimaamka uu mudan yahay iyo booska sharcigu u dhigay in la siiyo oo la dhigo ayaa laga maarmaana midda labaad tawxiidku ama laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah waa albaabka islaamka lagu soo galo albaabka islaamka laga soo galo oo ruuxu markuu gaal yahay mabda an uu kusoo gelayo waa kalimatu tawxiid hadduu salaada iska bilaabo ama zakada bixinteeda iska bilaabo ama soomba iska bilaabo ama xajba iska aado isagoo buuxisanin laa yuqbal minhu waxba laga yeeli maayo maalbacadulisa asaas marka wuxuu u yahay acmaasha inteedii kala o dhan waana albaabkii ugu weynaa ee islaamka laga soo geliyay tala saddexaad waxa wey ilaahay rusushuu soo diray oo dhan iyo kutubtuu soo dejiyey oo dhan mabda'a ay ka midaysnaayeen ee bulshooyinka lagu bilaabi jiray ee laga dhisi jiray waa laa ilaaha ila allah alla subxaana wa tacala waa ku odhanaya walaqad bacatna fi kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut icbudu allaha wajtanibu taaguut macnaheedu waa laa ilaha ila allah isku macno wma arslna min qablika min rasuli ila nuuxi ilayhi anahu la ilaha ila ana facbuduun marka rususha o dhan lala soo diray laga soo bilaabo nabilahi aadam alayhi salaam laga soo gaaro nabigeena salawatulli wasalaamu alayh wixii kitaab la soo dejinayo oo dhan asaaska ay ku salaysnaayeen waa laa ilaha ila allah ayb shayga marka ilaahi subxaana wa tacaala uu saas ugu dadaalay dadaalka intaa la egna la siiyey intii rasuul la soo dirahayeyna uu loo soo dhiibayey dacwadoodana ay ka bilaabahayeen soo inaga mudna inaga lafteenu inaynu macnaha siino qadariinta uu mudan yahay iyo ihtimaamku mudan yahay taas waa midda saddexaad oo ka mid a waxyaalaha keenaya inaan tawxiidka ka hadalno waxaa ka mid a adduunkaba ilahay wax kale ma abuurin ilaa litawxiid laa ilaha ila allah inay xaqiijiyaan baa addoommadaba loo abuuray oo cibaadada ah jinniga iyo insiga bal siday culimmadu leeyihin samawaadka iyo dhulka iyo buuraha iyo majaraadka waaweyn iyo kownka wax kalaba looma samaynin laa ilaha ila allah asaaskaasa lagu samey taasaana loogu talagalay waxa kaloo dhanna martibay ku yihin waxa kaloo dhan martibay ku yihin laakiin ayadaa asal ah maxaa yeele rabbi subxaana wa tacaala siduu aayadda qur-aankaa ku sheegaya wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun cibaadaduna waa laa ilaha ila allahu bay ku salaysantah jin iyo insi intaa ubaan u abuuray baa laleeyahy subxana wa tacaala waxaan tawxiidka uga hadlaynaa kaleeto oo shan ah qodobka shanaad ah tawxiidka waxaa ku taagan liibaanta ama khasaaraha insaanka liibaan adduunyo iyo mid aakharo tawxiid baa lagu gaadhaa khasaare adduunyo iyo mid aakharana waxaa lagu gaadhaa tawxiid la-aan laa ilaha ila allah xaqiijinteeda iyo fahamkeeda iyo ku dhaqankeedu waa liibaan adduunyo iyo liibaan aakharo wey ka tegitaankeeda faham la-aanteeda dadaal la-aanteeda ku dhaqan la-aanteeduna waa khasaaro adduunyo iyo khasaaro aakharo labadaba talixaad waxa weeye bulshooyinka dhismahooda markay dhismayaan khaasatan bulshadu markay bulsho islaama tahay haddii aan dhismaheeda lagu istaajinin oo cagta loo saarin laa ilaaha ila allah iyo tawxiid masjidayso mana istaagayso daliil waxaa u ah nabigeena salawatullahi wasalaamu calayhi muddada uu ka hadlayay arrintaas oo uu dhisayey dadka bulshada uu ka dhisayey ama aadamaha uu ka dhisayey tawxiidka uu ka dhisayey waxaa la dhihi karaa waa kullu yani xilli yani waktigii dacwada nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh kulligeed xataa markuu madiina tegay masalada laga hadlaya la taqriinaya taas ah bulshadii xoogga badnayd iyo dawladdii xoogga badnayd iyo urugii xoogga badnaa ilaahi subxaana wa tacaala mugdiga uu kaga saaray bulshooyinkii cadaaladxumada uu kaga saaray mugdii dulmiga lagaga saaray jawrka lagaga saaray jahliga lagaga saaray waxay ahayd kelimatu tawxiid aasaaskay kelimadaasi dhigtay waa midda keentay in ay muslimiintu dawladihii waaweynaa ee waagaa jiray ay qabsadaan waa midda keentay toban qarni ilaa dhowr iyo toban qarni oo ka dambaysay aasaaska dhigmihiisa in dhismihii lagu dul dhisay uu sii taagnaa oo dawladdii nabigu asaasay salawatullahi wasalaamu calayhi tawxiidkana ku asaasay inay muddadaasi jirto maxaa yeelay waxa uu u adkeeyey nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi tarbiyada rabbaaniga ah markuu bulshada siiyey tawxiidkana uu ku saleeyey aasaas aad u adag iyo sal adag iyo xidid adag ayaa lagu dhisay bulshada taasoo keeni karta muddo dheer inay sii jirto haddiise laakiin asaasyo kale dadka la isugu keeno waxaa la yidhahdaa matalan waddan baa naga dhexeeya waxaa la yidhahdaa matalan masaalix baa inaga dhexaysa iyo dana kale waxaa la yidhahdaa matalan qabiil iyo jinsi baa inaga dhexeeya waxaa la yidhahdaa mabda' kale oo mabaadi'da mabda'an tawxiidka aan ahayn baa inaga dhexeeya haddii dadka la isugu keeno ama bulshooyinka lagu dhisaayo ma waaraya khaasatan hadday tahay bulsho islaamka ta kaleeto waxa weeye waxa ugu horreeya adduunku addoonka ku waajibayahay waa ilaahay barashadiisa subxana wa tacala awalu maa yajibu cala alcabdi macrifatu rabbihi allihiisa inuu aqoonsado oo uu barto waa shayga koowaad ee addoonka ku waajibayo rabbi barashadiisana waxaa waajibinaysaa inuu addoonku barto alla subxana wa tacala muxuu kugu leeyay muxuu kaa doonaya muxuu kuu abuuray waa laa ilaha illa allah sidaas daraaddeed bay u mudan tahay inaan ka hadlo aan ka hadale macnaheedu muxuu yahay laa ilaha illa allah jahliga muslimiinta ku dhacay iyo fogaanshaha ay ka fogaadeen ilaahay diintiisa ayaa wuxuu keenay dad badan oo masaajidda ku jira oo tukanaya oo laga yaabo inay soomayaan oy sakadii bixinayaan oy xajinayaan haddana inaan laa ilaha illa allahu macnaha la aqoon way badan tahay bal waxaan dhihi karaa anugu ma aqaano dadka luqada carabiga ku dhashay laakiin dadkaan carabiga ku dhalanin ee bulshooyinka islaamka intooda badan waxaa la dhihi karaa laa ilaha illa allahu macnaheeda ma garanayaan haddaad macne tidhaahdo waa ku adagta hadda waayahay su-aashu waxay tahay laa ilaaha ila allah ma waxaa loogu talagalay keliyata kelimo uun carabka laga yidhaaho oo markii carabka laga dhahana waxay tahay iyo waxay xambaarsan tahay iyo macno ay kutusayso iyo manhaj ay wadato midna iyadoon la fahmin intaa uun ujeedadu miya oo intaana haddii la yidhaahdo wixii ka dhalan lahaa waa lagu gaadhaya dhibaatii adduunyaa lagu gaadhi tii aakharaa lagu gaadhi jannaa lagu helayaa ilaahay raalnimadiisaa lagu gaadhi ilaa akhiri ma intaa keliya maya intaa keliya ma aha macnaheeda haddii aan la fahmin waxba ma tarayso carabkoo lagu celceliyo iyo wardi lagu wardiyo iyo sheegasho la sheegto midna waxba tari mayso waa inaad macnaheeda garato madmuunkeeda iyo waxay xambaarsan tahay na aada fuliso macnaheeda haddii aad marka wax yar ka sheego kelimada laa ilaha ila allah muxamedun rasuulullah laa ilaha ila allah waxay ka kooban tahay laba jumlo waa laa ilaaha iyo ila allah midda hore waxbay diidi cid bayna wax u diidi tadambana waxbay sugi cid bayna wax u sugi laa ilaaha waxay diidi cibaaday diidi raacitaan iyo ku-xidhnaan bay diidi waxay u diidi ilahay waxaan ahay subxaana wa tacaala midda dambana tii hore waxay diidaye ilaahay cid aan hayn oo dhan ay u diiday ayay alle keligii u sugay subxaana wa tacaala cibaadada weeye shayga la qorana loo diidayo cidna loo sugayo ama waxaan ahayn cibaado ma leh ku-xidhnaan ma leh raalligelin ma leh raacitaan ma leh sharci ka qaadasho ma leh uxugumtag uu xugumtag male in wax loo gawraco male in kaalmo la weydiisto male in laga cabsado male in macnaha rajo la yani rajo laga qabo male inuu wax tari kara wax dhibi kara in la rumeeyo mala yaa iskale allah intaasoo dhanna waxay u diidiy iyo in la egba ilahay waxaan ahayn oo malaa'ig hadday rusul tahay hadday dad qubuurta ku jirayiin hadday dhagaxyaal la taagtaagan tahay hadday macnaha waxa weeye cid kale tahay hadday xidigaha iyo qoraxda iyo waxyaalahaas yani makhluuqaadka yihiin ama makhluuq ilahay ka agdhow ha noqdo ama mid ka fog ha noqdee cid arrimaha loo ogol yahay ma jirto laa ilaaha baa diiday ilaahay keligii baana iskale oo xuquuqdiisa isagu uu gooda leeyahay bay ka mid tahay oo ila allahu baa sugtay macnuhu saas wey ruuxaan marka ila allahu keliya ku gaabsada oo ilaahay subxaana wa tacaala waxbaan u sugayaa cibaadadaan u sugayaa laa ilaaha oo aan intii kale laakiin u diidin qabo maalan waxa way inay jiraan waxyaalo kaleeto oo yani iyaga laftooda waxyaalo tari karo oo hadday doonaan si buuxeyn oo xuntaran laakiin loo sii mari karo loo sii mari karo ilahi subxaana wa tacaala awliyadii iyo malaa'igta iyo awowyadii iyo dadka amwaadda dhintay iyo qubuurta dadka saalixiintaa iyo waa ilaahay iyo waxaa la tari karaan laakiin waxaa lagu leeyahay waa la sii maraayo ayagaa wax loo geystaa codsiga ayagaa codsiga sii qaado ilahay ugeeya subxana wa tacaala dayib oo gaalnimo intaa ka warmaaba jirtaba gaalnimo waaba intaas nimankii reer marka ilaahay qabsaday subxaana wa tacaala ee dhiigooda la banaystay gaalnimada lagu xukmiyey cadaab loo waajibiyey intii lagu haystay intaan baex waanu ognahay dhagaxyaantan inaysan waxba taraynin oon waxba dhibaynin oo ayna waxba na siin karin oo waxay noo tari karaan aysan jirin maxaa idin daba dhiga marka oo jeebka ugu wadata waxaanu u wadanaa maa nacbuduhum ilaa liyuqarribuuna ila allah ilaah inay noo dhaweeyaan baan rabnaayo calaa xaddi qawli bacdi sida dadka qaarkiiba hadda u yidhaahdaan ilaahay subxaana wa tacaala waa weyn waana loo kala sokeeyahay waa loo kala dhow yahay madaxweynayaasha iyo dawladaha adduunka maanta ka dhisanba waa loo kala sokeeyaa haddaadan jaranjarrada soo marin oo aadan cid ku soo kacaysa helin oo cid taqaano aadan helin oo codsigaa kuusoo qaata aadan helin oo u kuu geeya oo sidaas kuugu ergeysa haddaadan helin toos adigu uguma tegi saasa hadalnaa sooma tabtaa wey reemarka saasaa lagu haysa wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ku lahaa cid kaleeto ha sii marin ee sii maritaankan intaad iska daysaan gaalnimo waa uun sii maritaankaasi aniga toos ii su-aala marka cibaadada ilaahay keligii baa iskale cid kaleeto oo wax loo sii maro ama wax la siiya ama wax laga doonana ma eji keligii rabbi subxaana wa tacaala waa laa ilaaha ila allahu macala muxamedun rasuulullahina waxa weeye nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh oo isagana loo qiro loo ogolaaday inuu yahay addoon ilaahay soo dirsaday fariintiisa usoo dhiibay kitaabka qur-aankaa loo soo dhiibay naga mudan in aan taqdiirino oon weynino oon qadarino xaddii ilaahay joojiyeyna aanaan dhaafinin wuxuu noo keenay aan rumaysano oo war ah wixii sharciga uu keenayna aan ku adeecno ka qaadano isaga cidaan aynayna ranaacay tajriidu lmutaabacati lah haddaad rumaysan tahay in nebi maxamedna salawatullai wasalaamu caleyh sharcigu leeyihin la qaadan karo taqriiban shuruuc kale iyo dhaqamo kale oo madaxweyneyaal ama odayaal ama salaatiin ama ugaasiya dejiyeena sidoo kaleeto la iska qaadan karo dhib aysan lahayn ma aadan rumaynin nebi maxamed salawatulli waslamu caleyh mutaabacada iyo raacitaanka isaga keligii baa iska leh maxaa yeelay isagaa noo dhexeeya annagiiyo rabbi subxaana wa tacaala oo na soo gaadhsiiyey fardiintii rabbi ilaahayna isagu inagu addoonsaday inaan raacno oo jidku la yimid aan marno haddii kaleeto lagu jiri maayo xerada aan dugsanayno ee islaamnimada xoogaa waxaan ku ammaanan nahay haddaan macnaha bulshooyinka muslimiinta nahay khaasatan soomaalida runtii niyad samida aan u hayno islaamka iyo jacaylka marar badan aan jecelnahay cid alba oo isku dayda inay islaamka naga riixdana aan la dagaalano oo la jihaadno wax alla waxaan heli karno ruuxa soomaaliga ah ee macnaha waxa weeye caasiga ah laga yaabo inuusan salaad tukanin laga yaabo inuusan tawxiidka macnihiisa garanaynin laakiin waxa weeye islaamka iska dugsanay masaajida iyo aadaanka iska dugsanay bulshada islaamka iskaga dhex nool haddaad ku tiraado gaal baa tahay kala badbaadi maysaan gacantiisu way ku gaadhi sheeg kuma jiro waa niyad sami fiican way ma xuma ma xuma wixii ka xun oo dhan bay dhaantaa intaaba kaan lagu haynin oo islaamkaba mabda inuu yahay sax oo xagga rabbi ka yimid aan u ogolayn yuu dhaamaa laakiin waxbaa ka maqano intaa keliya maa tanfac intaa keliya kuma filla waa in uu ogolaado oo uu qiro oo uu dhaqan geliyo in nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayhi dhaqanku la yimid mooye wax kaleeto oo mudan in la raaco yuusan jirin kaaga keliya bas rumaynta nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi sidaas wey shaki wuxuusan ku jirin marka kelimada saa u qiimo weyne macnaheedu saas yahay islaamka gundhiga u ah lafdhabarta u ah asaaska u ah kelimada noocaasa waxa uu nabigu ku sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh inay tahay furihii jannada furihii jannada nin baa u yimid ninka la yidhahda cabdullahi ibn wahab waxaa u jeeda wahab ibn munabi markaasaa wuxuu ku yidhi laa ilaaha ila allahu ruuxii dhahay soo jannada geli maayo oo furihii jannada ma wato laana nabigaa yidhi ninkii laa ilaaha ila allahu yidhaahda jannaduu gelayaa markaasaa wuxuu yihi anugu laa ilaaha ila allahu baan leeyahay soo jannada geli maayo furihii jannada ma wato markaasaa wuxuu ku yidhi maa min miftaaxin ilaa walahu asnaan fain ji'ta bimiftaaxin lahu asnaan futixa lak wailaa lam yuftax lak furo laa ilaha ila allahu way tahay laakiin furaha ahaatee furuhu ilkule furo aan ilka ahayn ma jiro haddaan adigu marka furo ilkale la timaadana jannadii albaabkeedii allah uu kuu furo haddaan laakiin furo aan ilka lahayn oo iska yani bil iska taagana aada meesha la timaado mabuu kuu furi kuu furi maayo bal albaabkaas masaajidka ku yaalla intaad la timaado bil iska taagan oon ilka loo yeelin ha kuu furto ma kuu furayso yani laa ilaha ila allahu sidaas weeyaanoo waa furaha ilkaysa leedahay ilkaheedii markaad la timaado unbaa jannada kuu furaysaa laakiin laa ilaha ila allahu oo mutaxan oon ilkaheedii wadin haddaad la timaado laa yuftax lak saasuu leeyahy waa xaqiiqadu saas wey furaayaa furahaas marka ilkaha uu leeyahay waxa weeye waa shuruuda laa ilaha ila allahu ay leedahay ee laga maarmaan shay walbaba sidiisaba oo cibaada ilahay lagu dhawaanayo shuruud buu leeyahy shuruuda waa shay looga maarmaan ah oo haddaan la helin cibaadadaasi aynan ilahay agtiisa waxba ka noqonin salaada marka haddaan tusaale soo qaadano salaada weyse la-aan haddaad tukato ka war haddaan laga war soo weysan iska imaado salaad tukado waa ciyaar soo mar waa jees jees inaad wax ka hesha iska dhaaf waa lagu ciqaab cadaab baad ku mudan taasoo kale waay shay walba shar shardi buu leeyahay oo sharcigu wuxuu u dejiyey wax kow iyo laba iyo saddex iyo afar oo haddaan laga helin aynan waxaasi asaxayn laa ilaha ila allah shuruudda laga maarmaanka ay haddaan la helin oo ruuxu usan la imaanin ayna waxba u tarin ilkahaadiina ah waxa weeye waa shuruudda soo socota toddoba shardi ilaa sideed shardi oo culimadu sheegaan kow waxaa ka ah alcilmu bimacnaaha macnaheeda inaad garanayso ma aho inaad ay kula noqoto ina kuu kala gedisnaanin maxay tahay ma jinni bay ka hadlaysaa ma qoryay ka hadlaysaa ma diin bay ka hadlaysaa ma mabda bay taqriirinaysaa ma tawxiid bay taqriirinaysaa ma shirki bay taqriirinaysaa maxay ka hadlaysaaba haddaadan garanaya seebaad laa ilaaha ila allahu aada natiijadeeda iyo midhaheeda u gaadhay heli maysid laa ilaha ila allah waxaa lagu gaadhaa shay qaali ah jiddan waa sahladayn oo rakiisahay laa ilaha ila allah jannaa lagu gaadha jannana waa qaali alaa ina silcat allahi haaliya badeecada ilahi subxaana wa tacala waa qaali wax rakiisa ma ah bilaash lagu heli ma ah badeecada rabbina waa jannada jannada waxaad ku iibsan karto ood ku heli kartaa kelimo uun afka aad ka tidhi ma ah kelimo afka laga yidhi keliyata jannada rabbi iyo badeecadiisa qaaligaa lagu iibsan maayo umana dhiganto umana qalanto laakiin waxaad ku iibsani shay qiimo le markaad la timaado ayaa shaygaa qiimaha la gaadhaysa fadli ilahi subxana wa tacala baad ku heli marka waa inaad macnaheeda garanayso oo macnaha hadda soo sheegnay ilaahay subxaana wa tacala cid aan ahayn oo la cabdi karo ma jirto cid aan ahayn oo la aadi karo ma jirto cid aan ahayn oo la baryi karo ma jirto cid aan alaahayn subxaana wa tacaala oo macnaha waxa weeye rajo laga qabi karo inay wax ugu qabato ma jirto cid aan rabbi ahayn subxaana wa tacala oo laga cabsan karayo o dhib kuu geysan karaa ma jiro cid aan rabbi ahayn subxaana wa tacala oo loo gawrici karaa ma jiro cid aan rabbiahay subxaana wa tacala oo sharcigiisa la raaci karo ma jiro wahaakada macnaha noocaas oo kale ah haddii aanan u fahmin ay leedahay waxba tari mayso ilahi subxana wa tacala nabigiisa markuu laadlay wuxuu ku yidhi faclam annahu laa ilaha ila allah ogow ma aha qul iska dheh ma ah ee waa faclam ogow oo cilmi u yeelo in aysan jirin cid xaq lagu caabudo allah mooyaane subxana wa tacala waxa kale ee la caabudayo ee ilaahnimada loo haysto ee la dabadidayo kulligeed waa masabid waaxid waxayna lahayn baa la siiyey xaq aan ahaan baa lagu daba joogaa laakiin cidda mudan hawlahaasoo dhan waa allah subxana wa tacala nabiguna sal lla lay slam xadiis saxiix wuxuu ku yidhi man maata wahuwa yaclamu anahu laa ilaha ila allah dakhala aljanna ruuxay dinta isagoo oo og ma aha isagoo odhanayo keliya oo afka base kale isaga oo og oo qalbigiisa ay ka daadegtay oy degtay in uusan jirin mid xaq lagu caabudo allah mooyaane ruuxii mabda'a iyo caqiidadaa ku dhintay jannadu gelib nabigu uhi salawatullah waslamu caleyh macnaha labaad ama shardiga labaad waxa weeye waa alyaqiin almunaafi shak ogaanshaha aada og tahay macnaha noocaasa waa inuu yaqiin gaadho oo shaki oo dhan qalbigaaga ka baxo macnaha noocaasi inaad ka shakido qiritaanka aad qirayso iyo ogolaanshahaad macnaha ogosha iyo mabda'a waa inuu shaki oo dhan qalbigaaga ka baxo haddii waxoogaa ogolaanshana aad kugu jiro laakiin waxoogaa shaki haddana kugu jiro amuna saa waxu jirino haddana waxyaalo kale oo wax qaban kara ay jiraano ilaahye kale oo la caabudi kara ay jiraano shaki hadduu kugu jiro weli weli maadan rumaynin welina maadan la imaanin laa ilaha ila allah maxaa yeelay allah subxaana wa tacala waa wuxuu leeyahay inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi warasuulihi uma lam yartaabuu mu'miniintu waa kuwa alla rumeeyey rasuulkiisana rumeeyey shakina uusan gelin nabiguna sal alay slam xadiid buu ku leeyahay ashhadu an laa ilaha ila allah wa anii rasuulu llah laa yalqa allaha bihima cabdun hayru shaakin fayuxjab can ljanna laa ilaha ila allah muxamedun rasuulu llah ninkii qira oo isagoo qirsan shakina uusan kaga jirin ilaahay la kulmo oo sidaa rabbigii yani ku geeriyoodo o alla kula kulmo jannada in laga xijaabo oo laga hor istaagay maba dhacaysaba waa waxaan dhici karinba in jannada laga celiya laakiin waa shahaada haddana min gayri shakin qiritaan aan shaki ku jirin oo yaqiin ah ruuxii saa ku dhinta jannada laga hor istaagi maayo ayb shardiga saddexaad waxa weeyaan alqabuul lima taqtadiihi hadihi lkelima kelimadaasi macnaha ay kutusayso ruuxu inuu guddoonsado oo ogolaado oyna ka noqonin keliyata macnahan garanaya macnahaad garanaysa keliyata oodan ogolaanadooda aqbalin waxba tarimaysa iyadan maxaa yeelay ibliis ibliis ninka la yidhahda laa ilaha ila allahu macnaheeda yaa ka yaqaan soo ma yaqaana wuu yaqaanaa ilaahay buu yaqaanaa inuu keligii yahay buu yaqaanaa cibaadada keligii inuu mudan yahay buu yaqaanaa waxaan kale oo dhan ee isagu caleema saaray ee ilaahyada uu ka dhigay inaysa waxba ka jirin buu og yahay haddana maca dalika maa nafacathu mujarad lmacrifa garasho keliyata waxba u tali mayso naar ka badbaadi mayso jannana gelin mayso maxay maxaa laga waayey waxaa laga waayey alqabuul inuu ogolaado oo guddoonsado oo uu madaxa saarto oo uu dhaqan ahaan u qaato taasaa laga waayay marka waxba tali mayso sidaa daraaddeed b alla subxaana wa tacaala waxa uu ku yidhi gaalada markuu ka warramaya inahum kanuu ida qiila lahum la ilaha ila allah ystakbiruun wayaquluuna aina lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun markii gaalada lagu yidhaahdo laa ilaha ila allah ilan ayagu ilaahyo badan bay lahaayeen wax badan baa jeebka ugu ugu jira dhinacyaha ku wateen dhagaxyaal ay samaysteen iyo oo asalkoodii dad saalixiina kasoo jeedayo inay wax tarayaan ay rumaysnaayeen markii lagu yidhahdo marka war wax kaloo la caabudi kara ma jiro ilaahay keligii subxaana wa tacaala aada waxyaalahana ka taga marka la yidhahdo markaas isla weynaayeen oo kibraya madaxay taagayaan sankay taagayaan markaasaa waxay leeyihiin ainaa la taariku aalihatina lishaacirin majnuun ma gabayaa waalan nabiga kuwada salawatullah waslamu caleyh yaanu hadalkiisa iyo warkiisa waxaanu awliyadanada ka soo gaadhnay iyo diintanada iyo ilaahyadanada uga tegaynaa markaasay isla weynaanayaan kibraya waa kuwii ku dhihi jiray nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh markuu yidhahdo quluu laa ilaha ila allah tuflixu waxaad tidhahdaan laa ilaha ila allah una hogaansama waad diibaanaysaana markuu ku yidhahdo waxay odhan jireen ajacala alaalihata ilahan waaxida ina hada la shayun yuraad ma ilaahiyadiibuu dhan intuu wada daadiyey waa hal ilaah keliya loo soo reebay miya waxa ay ku diideen nebigu ula dagaalamay oo colaadu dhex martayna taase macnahay fahmayeen laa ilaha ila allah hadday tahay kelima un afka ay ka odhanayaan oon mabda-ooda faragelin ku samaynayn oon wax ka bedelayn oon caqiidadooda bedelayn oon dhaqankooda bedelayn oon akhlaaqdooda bedelayn haddayna sidaa ahayn wayba iska odhan lahay maxaaba idhiba wiilkoodii baa u keenay oo ka dhashay oo macnaha wax way qoyskii ugu qiimo badnaa ka dhashay hadduu boqor noqdiya hadduu madaxweyne noqdana way ku rabaan haddii mabaadidooda sidaa loogu daynahayana maba dagaalma dhex mareen oo afka keliyata uun ka dhahaysa laakiin nimanku waxay fahmayaan carabay ahay waxay fahmayeen laa ilaaha ila allah inay tahay kelimo gundhig u ah mabda iyo dhaqan kulli ah oo noloshii oo dhan ee yaqaaneen oo dhan rogay markaasaa waxay yidhahdeen ma waxaanu ka tegaynaa dhaqankanagi oo aabba ka soo gaadhiyo awow waxaan kasoo gaadhnaanu ka tegaynaa oo caqiidadanadii baanu tuuraynaa oo ilaahyadanadii baanu baabi'inaynaa ma warkaasaanu yeeli karnaa saasaa keentay inay nabigu ula dagaalama salawatullahi waslamu caleyh laakiin maanta waxaan haynaa dad laa ilaaha ila allahuna odhanaya haddana waxooda iska wata hadday nadaam lahaayeen jaahiliya oon islaamka waafaqsaneen way iska wataan haddii ay yani waxa weeyaan maaragtay ay caqiido rumaysnaayeen xun oo shareecada waafaqsaneen oo laa ilaha ila allah ka hor imaanaysa way iska wataan haddana laa ilaha ila allah bay leeyihin laa ilaha ila allah ayay haddana leeyihin maalintaa lahaya laakiin reer qurayshood waa ka suurta gooli weyday kuwa waxay uga suurta gashay macahayna garanay lakiin qoladaas macnahay garanay waxaa ka mid ahaa shuruuda laa ilaha ila allah loo baahanya ruux inuu la yimaado alinqiyaad walistislaam lima dallat calayhi inuu u hogaansamo macnaha ay kutusayso laa ilaha ila allah hogaansan leanna saan sheegnay laa ilaha ila allah waa mabda buuxa oo dhammaystiran oo akhlaaqiisii wata oo dhaqaalihiisii wata oo dawladdiisii wata oo nidaamkiisii wata oo nidaamkiisa bulsho wata oo kii qoyska wata oo kii calaaqaadka wata oo kii macnaha waxa weeye dawliga wata oo kii ciidan wata nadaam dhammaystiran oon waxba u baahnayn wey laa ilaha illa allah sidaa haddaadan ugu hogaansamin oo waxa ay kutusaysiiyo macnaha ay kutusaysiiyo nolosha ay yani ay sugaysa iyo mabda ay taqriirinayso aanaan saa u qaadanin laa ilaha illa allah maynaan la iman laa ilaha illa allah ninkii mooday inay tahay kelimo afka laga dhaha keliya waad lu go'san tahay waad lu goosan tahay meel xun baadna ku socotaa yididiile iyo mala-awaal keliya daadna ku jirtaa taqarus ismoodsiis baad ku noshay laa ilaha ila allah waa mabda noocaas buuxa oo dhammaystiran hogaansan baa marka la rabaa macnaha noocaasa inaan u hogaansano shardiga shanaadi waxa weeyaan asidqu almunaafi lilkadib in aad daacad ka noqoto oo wax beena awna qalbigaa ku jirin munaafiqiinta meeshaa lagu saari munaafiqiinta waxaa la yidhaha oo hadda adduunku aada ugu dhaqmo waagii nebigu salawatullhi wasalaamu caleyh dawladda islaamku uu asaasayna aada u soo baxay waa macnaha waxa weeye inaad korkana ka muujisato inaad laa ilaaha ila allah la jirto oo dadkeeda aada la jirto oo aada masaajidkii ku tukato oo aada muujisato acmaashii daahirka ahayd ee muuqatay hoos laakiin ay kugu qarsoon tahay balaayo dhan gaalnima ay qalbiga kugu jirto beenin aada iyada beeninaysa qalbiga inuu kugu jirto daacad kamati daacad inaad ka noqoto laa ilaha ila allahu macnaheedu waa shardiga iyadana shanaad wey rabbi baana subxaana wa tacala odhanaya walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin dadka daacadda ah ee ka run sheegay qilitaanka tawxiidka qaadashada diinta iyo kuwa beenta sheegahayeen daacadda ka ahayn ilahay wuu kala ogaanay subxana wa tacala macnaha waa la kala saari wey saa la isugu dhex jiri maayo munaafiqiinta ilahi subxaana wa tacala waa ku sheegay munaafiqiinta inay yidhahdo wa min annaasi man yaqulu aamana billah wa bilyawmi alaakhiri wama hum bimuminiin ilahay baan rumaysan nahay maalinta aqraan rumaysan nahay nebi maxamed baan rumaysan nahay kitaabtaan rumaysan nahay yani mabaadi'da tawxiidkaan rumaysanay afkay ka odhanaya laakiin xaqiiqatu lmri mu'miniin ma aha buu alla leeyahy subxana wa tacaala dad badan oo marka bulshooyinka islaamka ku dhex jira ayaa jira oo laa ilaaha ila allahuna afka ka odhanaya salaadihiina tukanaya cibaadaadkiina la imaanaya laakiin haddana munaafiq ah oo qalbiga munaafiq ka aho qalbiga aan daacad ka ahayn waa qoryaha nebigu salawatullahi waslamu aleyh u tilmaamaya nebiga xadiid baa ka sugan sal ly slam uu leeyahay ma min axadin yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan cabduhu rasuluh sidqan min qalbihi ila xaramahu llahu cala nnar laa ilaha ila allah ruuxii qira macnaheeda qira qalbigiisana ka rumaysan oo qalbiga aan ka berin oo daacadnimo u qiraay ilahay naartuu ka xarimaa naartu ruuxaasi xaaraan bay ka tahay yani inuu galo waxaa ka mid ah alikhlaas ilahay dartii inaad u qirayso wax oo macnaha noocaas oo kale ah markaad u hoggaansamaysa aysan kaa ahayn ujeedooyin kalo badan aadan ku wadanin ayna ka ahayn ha lagu maqlo ayna ka ahayn ha lagu sheegsheego aynan ka ahayn xoolahaaga aad ku ilaashatood ku dhowratid aynan ka ahayn jago ku gaadh magac ku gaadh waa inaysan ka ahayn ay kaa tahay ilaahay dartii subxaana wa tacaala silcada ilaahay iyo badeecadiisa ku iibsoo janno ku gaadh rabbigaa ku raaligeli subxaana wa tacaala cadaabka rabbi kaga badbaadiyo cadhadiisa waa inay intaa kaa tahay ujeeddo kaloo laakiin aad ku wada tahay ayna jirin haddaad ujeedooyin badan tahay lagaa yeeli maayada meelba wada galaano laa ilaaha ila allahu baan qiri haddana ujeeddo kalaan ku wataa raaligelin rabbina waa iigu jirtaa ayadana la yeeli maayo alikhlaas saas daraadeed buu nabigu sal lay slam wuxuu lehy ascadu nnaasi bishafaacati man qaala laa ilaha ila allah khaalisan min qalbihi shafaacadayda iyo ergadayda aakaro aan rabbi u ergayn doono dadka ugu liibaan badan ee ugu dhow inay helaan waa dadka tawxiidka qiray ayagoo weliba qalbigooda daacadka ikhlaas iyo ilaahay dartii u qiray ujeeddo kale aan wadanin waxaa ka mid ah shuruudeeda inaad laa ilaha ila allahu jeclaato oo dadkeeda aada jeclaato oo ehelkeeda aada ku xidhanto ayaa laa ilaha ila allah shuruudeeda ka mid a haddaadan la imaanina inaan saxaynin ehelkeedu waa dadka muslimiinta ah ee sharciga ku dhaqma ama culimada ah ama ahludiinka ah dadka noocaas oo kale laa ilaha ila allahu wata waa inaad jeclaato ayada jacaylkeeduna macnaheedu nooca wey ehelka ilahay inaad jeclaato haddii laakiin laa ilaha ila allahu aada leedahay haddana aada dawaaqiida jecesha dawaaqiida aada jecesha wax kastoo ilahay qeyrkii aan ahayn oo la raacsan yahay ama la caabudsan yahay ama xaddiisa la dhaafiyo haddaad raacsantoo dabagashantood jecesha ehelkii ilaahay iyo diintii rabbi iyo culimadii iyo dadkii ahlu diinkaana aada la dagaalamaysaa la suma yimaadaan rabbiga subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wa min annaasi man yatakid min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah waladiina aamanuu ashadda xuban lilah kuwa waxay samaysanayaan dadka qaarkiid kuwa ay jecel yihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn oo ay jecel yihiin jacaylka rabbi oo kale subxana wa tacala dadka mu'miniintaabaase jacaylkay ilaahay u qabaan baa ka weyn oo ka xoog badan jacaylkay kuwaasi u qabaan ilaahyadooda u qabaan marka jacaylku ilaahay baa iskale waxaa iskale kelimatu tawxiid baa iskale rusushiisaa iskale dadka awliyada ee rabbi subxaana wa tacaala diintiisa ku dhaqma baa iskale culimada baa iskale dadka ahludiinka ee diinta ku dhaqma ayaa jacaylkaaga iskale cid kale inaadsiisa lama ogola macaanidaas oo dhan dhowr bayd oo shicir ah oo ruuxi xifdin kara u fiican ayuu xafdulxakam ku ururiyey wuxuu leeyahay wa bishuruuطi sabcatin qad quyidat wa fii nusuusi اlwaxyi xaqan waradat fainahu lam yantafic qaa'iluha biاlnutqi ila xayثu yastakmiluha alcilmu wاlyaqiinu wاlqabuulu wاlinqiyaadu fadri ma aqulu wاlصidqu wاlإkhlaasu wاlmaxaba wafaqaka allahu lima axabah abyaadaasuu ku ururiyey sheekhaasi shuruudaas laa ilaaha ila allah loo dhigay waana shuruud laga soo qaatay kitaabka alle iyo axaadiista nabigeenna salawatullah wasalaamu caleyh kulligeen markaa waxaynu wada doonaynaa inaynu badbaadno waxaynu wada doonaynaa liibaan waxaynu wada doonaynaa inaan rabbi subxana wa tacala cadhadiisa ka cararno waxaynu doonaynaa inaan jannada rabbi gaadhno subxaana wa tacaala inaan barwaaqo adduuniya mid aakharaba gaadhnaan doonaynaa maxaan ku gaadhi karaynaa waxaynu ku gaari karnaa waa taas oon taxqiijino taas oon taxqiijino waxaanan hubaal u ogahay fadhi iyo laba fadhi iyo saddex fadhi ood qaadatay yacni waxa weeyaan si fiican loguma fahmi karayo sanadkii oo hal mar intaad timaado fadhiyada waaweyn ee laysugu imaanaya aada wax dhegaysato keliyata laguma qaadan karayo laakiin waxaa lagu qaadan karaa in aad dadaal bixiso waktigeena aad waktigiina wax kasoo goysaan oo wakti joogtaa uu ruuxu yeesho oo rabbi subxaana wa tacaala diintiisa u barto adduunyaynu baranayna waktigeena ku bixinaynaa bal billahi calaykum waxaad samaysaan yani maalinkiiba maalinkiiba nusa saaca soo gooye afar iyo labaatanka saacay habeenkiiyo maalintu ka kooban tahay bal nusa saaca ilahay siiya subxana wa tacala sharcigiisa inaad barataan waa shay qaaliyo muhimi nolosha raasamaalkeedii wey waxa kaloo dhan waa ciyaar ciyaar wey inay ciyaar tahayna maalin dhow baa la ogaan doonaa bal nusa saac keliya kasiiya bal isgalaya ilaa nusa saac baad sheegiyo toban saaca ka kuma ogolin baa meesha taala toban daqiiqa odhan laha toban daqiiqa xataa ma ku ogolin adduunkii baa naga tambatayo korba waxbaa nu cadhin hadda saa ma lagu badbaadaya ma lagu badbaadaya dariiqu macnaha waxa weye annajaa wa dariiqu sacaada wa dariiqu lfalax waxa waaye in aan taxqiijino awalan wa qabla kulli shay laa ilaha illa allah bal macnaheeda barta oo aynu dhinac iska dhigno macnaheeda markaynu baranno oo aynu si fiican u baranayo rajo badan baa leedahay xataa ruuxu dembi kale oo dhan hadduu ku dhinto intuu dooni ha la ekaado dil ha ahaado zina ha ahaato tuugnimo ha ahaado dhac ha noqdo wuxuu doonay ha noqdee dembi kasta oo aan shirki ahayn ruux hadduu ku dhinto waxa weeyaan rajulay tawxiidba hadduu ku dhinto isagoo tawxiidku u saxan yahay rajuu leeyahay oo aakhirkiisana jannada rabbi uu geli laakiin hadduu intaa in la ego shirki ah iyo dhaawac tawxiidkiisa isagoo ku jirta hadduu ku dhinto oo kelimada laa ilaaha illa allahu la yidhahdo macnaheeda isagoon saxaynin hadduu ku geeriyoodo rajamana ruuxaas ka quuso jannada rabbi subxaana wa tacaala xaaraan bay ka tahay nabigeena saa inoo sheegay salawatullah wasalaamu caleyh aayadda qur-aankayga ku cad inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'wahu nnaar shirkiguna waa tawxiidka lidkiisa waay tawxiidka dhaawacyan isagoo uu kaa gaadhsiisan yahay haddaad ku dhimato oo shirki yar adoo ku jira haddaad kudhi intuu dooniba ha la ekaadee waa yani waxa weeye naarta oo weliba khaalid mukhallad awey dadka kuwa gaaladaa waaweyn ubaad meel la tegi laakiin wax kale oo dhan ba haddaad doonto oo lagaa keri waayo la tage shirkiisa ha la tegi shirki iyo tawxiidka oo dhaawacan oo kaa kala dhiman marnaba ha la tegi marka dadaal yaa walaalayaal inaga doonaya sidaa markay noqotoon macnaha fahno oo inoo dhismo waxyaalo badan baa buriya waxyaalo fara badan baa ka hortaga waxyaalo badan baa baabi'iya oo ruuxii sidaa kusoo galay ee islaamka soo galay islaamnimada ka saara waxaynu inaga haysanaa haddaan nahay soomaali ruuxa hadduuba laa ilaha illa allah uu yidhaahdo isagoon xataa macnaheeda fahansanay oo reer iyo qoys uu ka dhex dhasho yacni waxa weye muslimiin ah balba haddii uu soomaali yahayba ma yakfur maba gaaloobayaba wax kasta ha sameeyo hadduu kaniisada gala xataa waa muslim macnahaasi wax jira ma ah islaamku ma aha jinsiye aan kaa fuqaynin midab aan kaa fuqaynin ma ah laa ilaaha ila allah waa mabda la galo haddana laga baxawa mabda la galo oo laga baxawa waxa lagu gala ee yani waxa weeyaan lagu suga ee lagu dhisayo waa kaan soo sheegnay maxaa lagaga baxana waxaa lagaga baxa waxyaalaha soo socda mid ka mida arrimaha soo socdaa ee sheegi doono ruuxa hadduu sameeyo waxay keenaysaa inuu ruuxii ku dhacay waxyaalihii dadka islaamnimada ka saari jiray ko waxaa ka mid ah ilaahay keyrkii oo la baryo ilaahay cid aan ahayn oo la baryaayo oo wax la weydiisto oo dalab iyo codsi loo geysto waxay ka mid tahay laa ilaaha ila allah waxyaalaha buriya salaadda markaad soo weysiisato haddii aad masalan ay neefi kaa timaado ma weysaa ku jirta soo weysadii uma dhamaan khalaas ma tukan karti salaad laa ilaha illa allah saas oo kale wey iyadoo ku jirtay haddii aad la timaado wixii neefta oo kale ahaa oo ilaahay keyrkii oo la baryo oo wax la weydiistaa laa ilaha illa allah waa kaa guuto inaad cusboonaysiisaad u baahanta wayse la cusboonaysiin oo kale wey maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisu waxa wey waxaan u jeedaa yani cibaadada baryada waxweydiisigu waa cibaadada rabbi ee uu goonida leeyahay iyayba lafdhabar u tahay alcibaadatu waxaan ujeedaa ha yani xadiidku waa kii ahaa adducaa huwa alcibaada baryadu waaba cibaado dhanba cibaado dhanba waa baryo markaan leenahay marka awogii sheekh hebelow iyo aliweli hebelow qubuurta la tegayo dadka amwaad ee ku jira wax la weydiisanayo la masaxanayo o laysku tirtirayo carruurta la weydiisanayo roobka la weydiisanayo barwaaqada la warsanayo dhibaatada dadka ku degtay inay ka qaadaan la weydiisanayo kullu dalika waxa weeye waa shirkiyaad iyo meel kaga dhaca lagu samaynayo laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah meel kaga dhac lagu samaynayo maxaa yeelay allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wla tdcu min duni اllah ma la ynfacuka wala yadurka fain facalta fainaka ida min الظalimiin habaryin bu alla subxana wa tacala alla sokadiisa waxaa waxba kuu tiri karin kuna dhibi karin dhib iyo dheeftoona aan hanan karin haddaad yeeshana gaal baatay fainaka ida min الظalimiin ay min اlmushrikiin gaaladaad ka mid ma ujeeda wuxuu nabigu lehy sl alay slam man maata wahuwa yadcu min duni اllahi niddan dakla الnar ruuxii dhinta asagoo u yeedhanaya oo baryaya alla cid aan ahayn naartu geli buu nabigu uri salawatullahi waslamu alayh naartu gelaya marka waxyaalo badan oo kusoo sugnayn oon soo samayn jirnay oo diin ahaan aan u rumaysnayn khalad bay ahayd dadkii ama ku dhintay ama hadda kuwa ku jira xaalkoodu muxuu yahay ma gaalaan odhanayna waa mas'alo kale waa mas'alo kale oo farqi baa wuxuu u dhexeeya ruuxa camalka uu ku jiro in xukun la saaro iyo shaksiyadiisa in xukun la saaro ruuxa ka adag ruuxa marka xukunka la saaraya ka adag ficilkiisa in xukun la saaro maxaa ruuxa waxaa laga yaabaa isagoo shaki ku jiro oo camal islaamnimada ka saari lahaa ku jira yaa laga yaaba haddana inuusan daatadiisa iyo shaqsadiisu gaaloobin maxaa yeelay xukunka sharciga marka la qaadanayo laabudda min tawafuri shuruud wa intifaa'i lmawaanic waa in shuruudii xukunka lagu qaadan lahaana la helo waxyaalo badan oo xukunka qaadashadiisa ka hor yimaadana waa inay meesha ka baxaan marka dadka inoo kaadi dadka xukuntii xukunka la saarayahay ha inoo dambeeyo laakiin masaladan ka hadlayno waxa weeye waxa ruuxaa ka dhacay ilaahay aan ahayn baryayahay waa camal gaalnimo ah wey ficil gaalnimo ah wey ficil ka hor imaanaya way laa ilaha illa allah aad baa waxaa looga cabaada wadaadadan uun kaararka qaybinahaya gaalaysiinta maxay ahayd reedha kaararkan un aad dadka ku dhex wadaan dadkii dhammayseen oo gaalaad ka wada dhigteen ka joojiya oo dadka ha gaalaynina oo macnaha waxa weeye gaal baa tahay lala soo taagantihiin joojiya haddaan hadda aan idin madax salaaxadood idin idhaahno muslimiin baynu wada nahay oo ruuxii ilaahay keyrka caabudo iyo qabriga caabudo iyo wuxuu sameeyaba jannadaan durdur ku gelaynaa inagoo durdurinayna oo nanaga hor istaagay soomaalan idin khayaana manaan khiyaanada dan inaanu been idiin sheegno berrinta aan waxba qaban doonin oo waxba tari doonin ilahay agtiisa waxba ka ahayn oonu idinku maaweelin o idinku raaliga gelin oonu qalbigiina dhawno iyo inaanu aaba ka xanaaqnayna daacaddu isay waxu tahay idiin sheegna kada ron sida sharcigu u yahay inaan idin sheegno wey ku talagaa berita ninkii saa u qaadan iyo ninkii sidan u qaadan iyo ninkii ka xanuunsan iyo ninkii ka goban toona in daacadnimada la sheego oo macdiratan ilaa rabbiku annagu inay xilka iska ridin idinkana walacallahum yattaquun dadka intooda badan marka sharciga loo sharxo wax loo sheegaayo intooda badan waa jecel iyo waana qaadanaya ma badna inta ka hortimaa marka wixii hore jahli baa inoo geeyey garasho la-aan baa inoo geeyey wax badan oo diintaa baa inaga maqnaa waxbaynu baranay oo diin baa la bartay oo yani aqoon badan oo inaga maqnayd baa inoo korodhay hadday inoo korodhay waanu soo arki jirnay oo sidanaa loo soo ahaan jiray oo saasaan usoo badnayn oo soo gaadhay warkaa meel meel hal dhigo warkaas dhinaca la iska dhigo muxuu ilaahay qabaa oo kitaabkiisu qabaa oo sunnada nebi qabtaa oo axaadiistu qabtaa warkaa un halays weydiiyo wixii laga digana halaga cabo midda labaad waxa weeye iyadana tawxiidka burisaa alishmiizaaz ishmiizaazu lqalbi min tawxiid illah wa taqwa wa nufurihi min ducaa tawxiidka in uu markii laga hadlo uu qalbigu dido oo uu qabandhacyoodo oo jiri dhac ku jirto uu cararoo dido oo yidhahdo war waxaan ad adag ee uun laga warramahayo iyo dadkan saanaadaba sheegay xelada uu laga saaraya maxay ah tawxiidkan uu laga hadlaya lagu celcelinayo intaasoo gorbaa laga hadlaya mana laga daayo dididdaa qalbigu uu didayo waxay markhaati u tahay laa ilaha ila allah inuu dhaawac gaadhay maxaa yeelay gaalada ilahi subxaana wa tacala ku tilmaamay waidaa dukira allahu waxdah shmu'azat qulubu ladina laa yuminuun laa yu'minuuna biاlaakhira waida dukira aladina min dunihi ida hum yastabshiruun markii ilahay keligii laga warramo oo alle keligii la sheego oo la yidhahdo war keligii ha la aado war isaga keligii baa gacanta waxa ku jiraan kaydadkiisa cid kale waxa u xilsaaray maamulkan adduunka nin kale uma dhiibin isaga ah rabbi subxaana wa tacaala wax bixiya dhib iyo dheerba xaggiisu ka yimaadaan ee keligii hala aada marka la yidhahdo qulubtoodu way diidaysaan baa la yidhi subxana wa tacala waindalaqa almala'u minhum an imshuu wasbiruu calaa aalihatikum markuu nebigu sal alay wasalam ku yidhi war tawxiidka qaatoo laa ilaha illa allah dhaho ka taga ilaahyadiina faraha badane jeef ku wadataan waxay yidhahdeen intay kaa kaceeno yani dabada dhawadhawdeen oo kabaha qaateen ajacala alaalihata ilahan waaxidan bay yidhahdeen waxaanu soo aqoon jirnay ilaahyadii faraha badnaa yaa intaanu ka tagnaanu hal mid keliya teel yeeli karna oo halkaa bisa qabsaduna leey wax la yeeli kara maa warkaasi waa war ujeedo kale laga leeyahay ma maarkaysa marka qalbigu waxaa la yaqaanaa inuu ku xasilo oo markuu tawxiidka akrisanayo kutubta tawxiidka ka hadlaysa markuu akrisanayo inuu ku xasilo oo uu ku marqaamo oo uu ku dego oo marka looga sheekeynayo qalbigu rabbigii subxaana wa tacala iyo tawxiidkiisiiyo laa ilaha illa allah macnaheeda loo sheegayo inuu qalbigu macaansado oo soo jeedsado oo u baraarugo saasaa lagu yaqaana muslimiinta gaaladana waxaa lagu yaqaanaa markii laa ilaha illa allahu yidhahdo inay didaan ooy cararaan markii waxyaalo kale lala sheego oo la yidhahdo ilahay keliya ma ilahay waxbuu tari karaayo dee isagaaba adduunka wadahaysto taa hadda laislama wadiidanaa laakiin laakiintaasaa khatar laakiintaasaa laysu dhex fadhiyaa laakiin waxaa kaloo isagana wax qaban kara ilahay waa loo kala dhoweyay awliyadii iyo saalixiintii iyo dadkii ficficnaa iyo dadkii dhintay waa in lasii maro haddii saas la yidhaahdo dadka saa looga warramo gaalada saa loo sheegana markaasay bishaaraysanayaan oo degayaan oo farxayaan oo xasilayaan baru fiirso mas'aladaas marka waxay ka mid tahay nawaaqidu tawxiid laa ilaha illa allah waxyaalaha gurya ayay ka mid tahay waxyaalaha maanta yani ka mid a oo midaal loo soo qaadan kara waxaa ka mid a in dacwada tawxiidka dadka loogu yeedhayo ee lagu barayo kelimatu tawxiid iyo laa ilaha illa allah in la dacaayadeeyo oo yani lagula dagaalamo taxta ismi alwahaabiya waa niman wahaabiye la yidhaahdo culimadii horaa kadib waa la dhihi jiray waxay soomaalida su idhahdaa geel laba jir soo wada mar bay dhahay waxaanaad arkaysaan ninba in unbuu ka soo qaatayoo waxa weeye lugta lala wada gelay laakiin waxaa lagu kala ficnaaday ragna yani markii wax la fahmay uu ka tegay qaarna weli waa ku dhagan yahy sheekh sheekh noo ahaan jiray kutubta noo akrin jiray ayaa wuxuu odhan jiray wadaadadii sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo ayaa waxay ka digi jireen niman la yidhaahdo wahaabiya oo timaha xiirta simaahum taxliiqu kalwahaabiya oo timaha xiirta ayaa imaan doone halaiska jiro markaasaa dadkii waxaa looga dhaadhiciyayba tawxiidkii iyo diintii dadkii barayay inay yihiin sidii ruwa iyo yey dad cuna ruuxii waxaad adu imaan ba isagoo waxita laga sii dhaadhiciy iska kaa jiray oo hangool dheer iskaga kacay maya maya maya waa kaa warhayaa soo nimankii iyagaa mati soo wahaabiye mati horta wahaabiye macay marka in yani dacwatu tawxiid lagula dagaalamo magacyo noocaas oo kale ah lafteeda ah waxay ka mid tahay inahum ida kaanuu ida qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun isla weynan iyo in laga weynaado oo lala dagaalamo dacwadii asaasku ahayd kitaabka alle iyo sunada nabiga salawatulli wasalaamu calayh ayaa ka mida macna waxaa ka mid a waxyaalaha tawxiidka buriya yani waxaa mihaal ahaan matala haddaan idiin soo qaado kitaabkii la odhan jiray burdah oo kale burdah burdah waxaa la aqrin jiray xaaladdu markay adkaato burdaha iyo mawliidka iyo kutub waxaa jirta yani majmuucu qasaa'idka iyo yani kitaabkii la odhan jiray alfutuuxaat rabbaniya iyo kutubtii la akrin jiray ee hore haddaad hadda intaad dib ugu noqoto ruuxu wax fahmayo kitaabka iyo sunnada yaqaano uu dib u akriyo wallahi uma wallah waxaad ku shakinaysaa malaha ruux islaam waxaan noqon ruux islaam ah oo tawxiidka fahansan ma qorin waxaan is leeyahay malaha gaalaa intay qortay oo culimo magacooda ku qoreen bay kusoo dhex tureen bulshada islaamka bal markaad fiiriso nin sheeganaya cabdilqaadir bay ka turjumayaan matala haddaan tusaale idiin soo qaado markaasaa wuxuu leeyahay cabdilqaadir baa wuxuu leeyahay waa say leeyihiin yacni dhulka iyo cidka iyo buraha iyo jannada iyo naarta intuba gacanteeda ku jiraa anaa haya ninkii doonaya uu ii soo maray ardadayda noqo muriidkayga noqo rasuulka nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayhi oo la leeyahay cilmiga lowxa iyo qalamka ku yaalla waa qayb ka mida cilmiga nebi maxamed salawatullhi waslamu calayh ma aha nebigu wuu wada yaqaana laakiin inta looxa iyo looxul maxfuudka ku taalla qalinkuna qoray qayb ka mida cilmiga nebi maxamed wey salawatullhi waslamu calayh murdaha oo kale waa kii macnaha waxa weeye rasuul allahi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi xaadith alcimami rasuulka ilaahayow cid kaloon aadi ma jirto oo dhibaatadayda la aadayo markay musiibooyinka waaweyn ummadda ku habsadaan xagee kaloon aadi adiga aan ahay rasuulka ilaahayow war ma ilahay baa iska lamse rasuulkaa iskale mas'alada dan laysu diidan yahay waxay tahay war xuquuqda waa la kala leeyahay oo xuquuqda nin walba wuxuu lahaa siiya ilahay xaq buu leeyahay oo cid kale ayna baragelin karin rasuulka nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh xaq buu leeyahay oo lagu baragelin karin awliyadu xuquuq bay leedahay oo lagu baragelin karin xuquuq culimadu xuquuq bay leedahay madaxdu xuquuq bay leedahay odayaashu xuquuq bay leeyihin waalidiintu xuquuq bay leedahay war xuquuqdii hala kala saarsaaro laakiin niyad same iyo niyad wanaag inaad xuquuqdii rabbi subxaana wa tacaala aada cid kala siisahay iyo warkadaa masalada laisku hayintaado ruux walba meeshiisii dhiga cid walbana wuxuu lahaa siiya masaladu sidaas wey waxaa ka mid a waxyaalaha buriya tawxiidka ilahay keyrkii in wax loo gawraco jinniga loo gawracayo iyo yacni waxa weye amwaadda loo gawracayo iyo qubuurta lagu gawracayo iyo yacni waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha tawxiidka jebinaya ka mid maxaa yeelay gawracu waa cibaado rabbi baa subxaana wa tacala wuxuu leeyay fasalli lirabbika wanxar ilaahay rabbigaa u tuko rabbigaa dartiina u gawrac cid kale hau gawray nabiguna sal lla alay slam xadiis saxiix wuxuu ku leeyahy lacana allahu man dabaxa ligayr illah lacanada ilaahay ha ku dhacdo ruuxii ilahay cid aanay wax u gawraca inaguna boqolaal waxyaala waxaan wadanaa wax loo gawraci karo tawxiidka ayay jebisaa arrintaasi khatar ku tahay waxaa ka mid a waxyaalaha tawxiidka jebiya annadaru limakhluuq inaad u nadarto makhluuq adigoo ugu dhawaanaya maxaa yeele nadarku isaga ilahay keligii waa iskale subxana wa tacala maxaa yeele dadka mu'miniintaaba ilahay wuxuu ku ammaanay yuufuuna binnadri wayakaafuuna yawman kana sharuhu mustatira nadarka markay galaan bay oofiyaan ilahay dartii bay wax u nadraan nadar cid aan ilaahaynan uma galaan nadarku waa shardiga la gala wey waxaas iyo waxaas haddaad isiiso balna waxaan ku qaadayaa inaan waxaa iyo waxaa sameeyo shardigii laga xidhan jiray awliyada iyo dadka dhintay qubuurta inta loo tago sheekh ebelow waxaan kaa codsanayaa islaantiibaa madhalay soo dhali weyde inaad iga dhaliso wiil inaad iga siiso shardina waxaan ku gelayaa haddaad arrintaa ii samayso in aan sameyn daba madow oo madaxad inaan qaro meeshaad ma ilahay baa iskale subxaana wa tacala sheekh ebel baa iskale nadarka ilahay waxaana looma geli karo gelitaankiisa horaaba laakiin laisku haystaa nadarka inaad gashaaba laga fiican yahay xataa ilahay inaad u gasho waa laga fiican inaad ilahay u gasho xataa waa laga fiican yahay maxaa yile nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh nadarka waa reebay waxa uuna yidhi nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi inahu yustakraju min albakiil nin uun gacan adag oo waxba bixin waaye unbuu nadarku wax ka soo saaraa laakiin ilahay qadarkiisa waxba kama bedelo waxa ilahay horey u qadaray inaadan helinna nadar ku heli maysa wax ilaahay qadaray inaad helaysana nadar waxba ka tari maayo sidaa daraaddeed nadarka inaad iskaba daysaan baa fiican haddiise aad gasho yejib inaad fuliso gelitaankiisana ilahay keliya inta loo galaa waxaa ka mid a waxyaalaha tawxiidka jebiya in la lagu wareego oo la dawaafo qubuurtaba lagu wareegayso maxaa yeele wareegaa waxaa ilaahay uu ka dhigay subxaana wa tacala lagu wareegi karaa oo keliyata waa kacdada maka ku taalo haddii meel fadli badan in lagu wareego ilaahay uu jidayn lahaa oo ay banaanaan lahay masaajidka nebi maxamed baa lagu wareegi lahaa salawatulli wasalaamu calayh soo ma madiine marka la tago masaajidka ma lagu wareegaysaa soo qabrigii nabigeena kuma yaalla salawatullhi wasalaamu calayh yaa ka fadli badan soo kuma yaalla qabrigii abubakar soo kuma yaalla yaa ka fadli badan qabrigii cumar ibn khadaab iyo yani soo kuma yaalaan iyo cusmaan oo macnaha baqiix ku duuganay maxaa ayaa loogu wareegi lahay maxaa ilaahay u jidayn waayay in iyaga lagu wareegayso sida kacbada loogu wareegayso leanna waxa weeye wareegaysigu waa cibaado cibaadada ilaahay baa subxaana wa tacaala booskeeda xadiday kacbadaana lagu xadiday meel kale ruuxii la aadayo tawxiidkiisana waxana gaadhay laa ilaha ila allah waa jabtay khatar baa way ku sugantay waxyaalaha la sameeyo marka waa qariib dadka intiisa badan inaysa ka warhaynin baa laga yaabaa qubuurta marka la tago taqriiban toddoba goor baa la tawaafaa oo soomaalida caado u ah qubuurta qaarkood khaasatan waxaan is leeyahay alla xaqiiqada waxay tahay jahli baa dadka u geenaya jahli iyo aqoon la-aan ayna diintii aqoonin iyo dad taqriiban aan iyaga laftooda waxba dhaamin oo shaatir cilminimo u huwaday ayaa dadka khalday haadaana uga tillaabsaday waxaan diin ahayn bal diintiiba duminayana uga dhigay diina ilahay ugu dhawaanaya subxana wa tacala marar badan baa waxaa dhacaysa intay sidaa yeelaan oo ay ku wareegaan oo ay barakaystaan oo ay u geystaan codsiyadooda inay codsigii helaan sooma dhacdo waxyaalaha hadda lagugula dooday waxaa ka mid a anugu sheekh hebel baan waa intaan u tegay baa xayntii arig ahayd oo iga luntay oo intaan ku idhi haddaadan soo badbaadin de weligay waxaa geli jiray oo dhanna been bay ahayd wax dambana kuu geli maayo haddaadan xayntii luntay maanta aadan dhurwaayo dawaca ka badbaadin yaan xayntii helay dhurwaaya iska ag taag taagan oo dawaca ag joogto oo maba cunaysaba sheekh hebel baa ka ilaaliyay ya kariim war ilaahay subxaana wa tacaala baa wax ilaaliya rabbi baana wax dhowra xataa waxaa laga yaabaa ruuxuu codsiguu geystay in uu helaa laga yaabaa oo rabbi siiyo isagoo lagu imtixaanayo isagoo hee lagu imtixaanayo oo rabbi subxaana wa tacaala adoonka markuu kari waayo waxaa lagu sii daayaa xumaantaa loo qurxiya shaydaan baa laga yaabaa intuu isu soo qurxiyo oo isu mudutuul isaga soo dhigo inuu yidhahdo anigu sheekh hebel baa ah sidaa iyo sidaasaana lagu leeyahay waxa iyo waxaa qabo waxyaala la yaab kale waxaa ka mid a wadaad baa maalin wuxuu macnaha ku sheekeynaya dad ku leeyahy waa riyooday riyada xataa waxyaalaha cajiibka macnaha waxa weeye diinta noo adag ka midta wadaad hadduu riyoodaba waa diin cagga rabbi ka tegi waa riyooday oo waxaan ku riyooday magaalada hebel magaalada mandheero la yidhahdo magaalada mandheero la yidhahdo balaayaa halkaa kasoo gashay halkaas yaa wax kasoo gale ko balaayada halkaa kaga imaanayso awr bay ku raran tahay magaaladaana lagu furay magaaladii haddii lagu furayna baaba waa haraagsatay maxaa furdaan amag waxaa lagu furdaami in macnaha waxa weeye wax hebel iyo wax hebel la sameeyo bulshadu isu soo baxdo carruurta loo xiilxiiro weliba loogu xiilxiiro daldaliigyo loo yeelo balaayo noocaas oo kale tu tirinaya bulshadii la isma weydiinaya waxaa kaata sharci miya xaggay ka timi xaggay ku taallaa wadaad ma iska riyoon karaayo shaydaan ma u imaan karaa wax ma u sheegi karaa ma u akrin karaa maya kaanahu wadaad hadduu riyooda ina waxyi ilahi subxana wa tacala u waxyoodaya been baa aan noqon karin waxyaalaha cajaa'ibkaa bay ka mid tahay xataa markii dambe ay gaadheen dhurwaabaa hadlayo wuxuu yidhi balaayaa idinku soo socota carruurta u xiixiila xataa qolyasa dhurwaa sharci laga qaata xagga lagu yani caqliga ibni aadamka haddii uu yani tasaqmo oo sharciga rabbi subxaana wa tacaala aan lagu hogaaminin xataa wuxuu marka dambe ka hoos marayaa bahaa-imta xayawaanaadka xataa caqligiisu waa kalibanaya isweydiin a waxaa ka furan war ruuxan kadaata waxan xaggee uu ka keenay su-aashaa keliyata ruux hadduu isweydiiy wax badan baa wacataanka marka waxyaalaha tawxiidka jabiya ayay ka mid tahay wareegaa dawaafka lagu samaynayo qubuurta iyo meelaan ilahi subxana wa tacala ugu talagelin waxaa ka mid a maala alictimaad watawakul cala gayr illah ilahay cid aan ahayn in la tala saarto oo arrinta loo dhiibto oo lagu kalsoonaado tawxiidkay jebisaa bal waxay leeyihin culimada sida sheikhu islaam ibnu taymiya waxay leeyihiin tawakulka iyo tala saarashada iyo ku kalsoonaantu waa tawxiidka lafdhabartiisii waa haddaad cid kale ku kalsoonaato oo aad kula tahay inuu ku dhibi karo oo wax kuu keeni karo oo arrintaada aada uga dambayso asaga maalintaad u dhiibato aad ku kalsoon tahay inaad waxaagi helayso hadaa wa shirku gaalnimo waa untaa middani laba daraf bay leedahay miidaal marka la laga bixiyo dhinac waxa weeye waa dadkaas yani haddaba aan ka sheekeynaynay oo dhintay oo wax loo geysto oo lagu kalsoonaado waxaa iyaduna dhinaca athiqatu bilkaafiriin gaalada in lagu kalsoonaado oo dawladahooda iyo united nationkooda iyo macnaha waxa weeye maraykankooda iyo reer galbeedkooda iyo aad fiqa a qaadato maalintay macnaha qaxootinimo ku aqbalaan khalaas wa kaanaka jaawasta alqandara wax kuu laabanba ma jiro maalinta ay arrinteenna handhalgareeyaan oo ay arrinta soomaaliya isu taagaan ayagaa isu taagi le khalaas inay gabagaboobi oo macnaa khayr ay ku dhammaan doonto meeshay ku tillaabsadaan iyo arrintaada hadday qaadaan inaad macnaha waxa way ku degantahay ballanqaadkooda inaad ku degantood ku kalsoon tahay hada huwa shirku leanna waxa weeye tawakulkii iyo taala saarashadii iyo ku kalsoonaantii iyo kuniyad samaantii ilaahay lahaa subxana wa tacala baad siisay bal tawxiidkaba lafdhabartiisa wayan bayna culimadu waxayna ka duulaysaa addurru wanafcu liman yaa wax dhiba yaa sadheef bixiya allah subxana wa tacaala cid aadan aadan rumaysnayn inuu wax tari karo ama wax dhibi karo kumaba kalsoonaan kartid oo talataa u dhiiban maysa laakiin waxaad rumaysan tahay inuu wax dhibi karo waxna dheefin karo cala hada alasaas baad wax ugu dhiibatay taasina waa gaalnimo wey taasina waa gaalnimo kalsoonida buuxda ilahay baa iskale subxana wa tacala iyo tala saarashada iyo inaynu waxayna u dhiibanno kuna kalsoonano maxaa yeelay kulli hadday addoommadu isu wada tagaan siduu nabigeenu lehay salawatulli wasalaamu caleyh inay wax ku taraanna isku dayaan kuma tari karaan waxaan ilahay kuu qadaray subxana wa tacala hadday kulli addoommadu isu wada tagaan inay dhib kuu geystaan ama uusan kuu qorin isku dayaanna kuma dhibi karaan mabda'aasi waa mabda' asaasi ah oo caqiidada ruuxa muslimkaa ka mid waxaa ka mid a waxyaalaha tawxiidka jabiya ruuxu inuu u rukuuco oo u sujuudo cid kale xoogaa macnaha waxa weeye waxaa ka mid ah xaaladda marka dadku isa salaamayaan oo kaleeto waa laysu yaro rukuuca dadka qaar qaar baa jilbaha isu dhiga sujuudda ilahay baa iskale subxaana wa tacaala rukuucdana ilaahay baa iskale waa cibaado cid kaloo loo samayn karaa ma ay jirto waxaa ka mid ah waxyaalaha gaalnimada keena inuu ruuxu diido arkaanta islaamka mid ka mid a salaadoo kale zakadoo kale soomkaoo kale xajkoo kale ama arkaanta iimaankae lixdaa mid ka mid a inuu diido iyo wixii la mid oo diinta waxyaalaha dadku wada og yihiina hadduu diido waa gaaloobaya hadduu yidhahdo sharcigu diintu mayna xarimin zinada zinadu waa xaraam hadduu yidhahdo waa gaaloobaya wax la og yahay oo jaahil uusan ka ahayn oo sharcigu sugay ruuxii been yahay waa ku gaaloobaya waxaa kaloo ruuxu ku gaaloobaya hadduu ilaahay sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa diido waxaa kaloo ruuxuu ku gaaloobaya hadduu islaamka karahaysto ama u karahaysto wax diinta ka mid oo culimadu isku wada waafaqsan yahin aan la isku khilaafsanayn hadduu karahaysto waa gaaloobaya maxaa yele rabbi baa subxana wa tacala wuxuu leeyahay dalika biannahum karihuu maa anzala allah fa axbata acmaala camalkoodii buu ilaahay baabi'iyey oo tirtiray maxaa yeele waxay karahaysteen wuxuu ilaahay soo dejiyey subxana wa tacala haddaad karahaysato sharciga rabbi subxaana wa tacala in ummadda lagu maamulo ood karaahaysato xuduudda in lagu oofiyo ood karaahaysato xijaabka inay gabdhuhu qaataan ood karahaysato in garhka lala baxo ood karahaysato sharciga rabbi subxaana wa tacala wax ka mid aad karahaysato ood dacwaysato huna almushkila khatar weyn baad ku sugan tahay maxaa yeelay karaahada qalbigaa waxay daliil u tahay in aadan lagaa helin ogolaanshihii kelimatu tawxiid oo istislaam iyo inqiyaad ahay haddii lagaa heli lahaa maadan karahaysateen waa in qalbigu hoggaansamo xubnuhuna hogaansamaan maxaa yeele shuruudii kelimatu tawxiid waxaa kaloo ka mid ahay maxabatu ahli tawxiid maxabatu tawxiid walisharci illah waliahli tawxiid haddii aadan jeclaanin ood necbaysatood qalbiga ka nacday khalaas islaamnimadaadu khatar bay ku jirtaa waxaa ka mid a oo arrimaha ugu khatarsan ka mid a in lagu jeesjeeso qur-aanka lagu jeeseeso xadiista nabiga sal alay slam lagu jeeseeso sharciga ilaahay waxyaalaha lagu gaaloobay kamidta maxaa yeelay nabigeena salawatulli wasalaamu caleyhi waagii uu macnaha duulaamada ku jiray niman munaafiqiina jiray oo maalin intay si gooniya u sheekaysteen oo ay haasaaween yaa waxay ku sheekaysteen saxaabada nabigaay caayeen salawatulli wasalaamu caleyh waxay ku caayeen waa niman markii yani waxa weeye dagaal buu la aadayana fuleyeah markii waxoogaa hunguri yimaadana aan laga orod badnayn dacayad noocaas oo kale ku sameeyeen ilahay wuxuu ku yidhi mataqaanaa qul abillah wa aayaatihi warasuulihi kuntum tastahzibuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa yaad ku jeesjeesaysaa waxbaha cudur daaranina waad gaalowdeen buu rabbi ku yihi subxana wa tacala cudurdaar inaad la timaadaan waanu kaftamaynay iyo waanu haasaaweyn oo jidkaanu ku maraynay iyo daacad nagama hayno qalbiganagu maanan yani kuma jirin iyo waxaas oo dhan ka baxalay qad kafartum bacda iimaanikum waad gaalowdeen baa alla ku uhi subxana wa tacala sharciga ilaahay wax ku sugan oo lagu jees jeeso oo lagu ciyaaro oo lagu qosqoslaayo waa kirda iyo gaalnimo aayaddaas qur-aankaa baana daliil ah maalan xuduudda sharciga oo la oofiyo oo dadka laga oofiyaay waa mas'alo sharci ah haweenku inay jirkooda asturaan oo ceebtooda ay asturaan macnaha waxa way masalo sharci ah raggu inay macnaha waxa weeye sharciga qaataan oo ay sharcigooda ku dhaqmaan waa masalo sharci ah masaa-isha sharciga ee diintu sugtay abaartay ina ka gabanin ruuxii intuu u badheeno ku jeejeesa mid ka mid ah waa riddo iyo gaalnimo waa riddo iyo gaalnimo iyo islaamnimo kabaxo kelimadiisii tawxiidka ee laa ilaha illa allah oo horay u qiray wuu jabiyey waa inuu mar cusub islaamo laa ilaha illa allah waa inuu yidhahdo gaftan ma aha arinku waxyaalaha jabiya waxaa ka mid ah in lacaayo alla subxaana wa tacaala oo diinta lacaayo oo rasuulka lacaayo oo lagu jeestiyo saan haddaba sheegaynay ayadana gaalnimaday ka mid tahay soomaaliya haddaynu naha waxaynu la halaagsanabay ka mid tahayo waxaan garanayaa waayaha qaarkood taqriiban dhalinyarta yararka ee odayaashu taqriiban waa ruraay laakiin dhalinyarta yararka ee soo koraya ee ilbaxaya ee magaalooyinka macnaha waxa weeye yacni soo galay waxay ku ilbixi jireen ilaahay cayitaankiisa iyo rasuulka cayitaankiisa iyo diinta cayitaankeeda iyo malaa'igta cayde markaasaa intaan dhegaysano yaa wax ka danqaraya jira taariikhda waxa gaalo soo maray adduunka adduunka waxa gaalo soo maray cid ula badheedhay ilaahay subxaana wa tacaala inay caydo oo ilaahaaga waxaa ku samey ay tiraado oo diintaada waxaa ku samey ay tiraado oo rasuulkaaga waxaa ku samey ay tiraado oo malaa'igta waxaa ku samey ay tiraado weligeed taariikhda ma soo maray weligeed diin cid rumaysan oo mabda rumaysan oo arrintaa sidaa ugu dhiirato ula fadhiidhaay afxumada intaa leeg weligeed uma soo maray marka waa ridda iyo gaalnimo cadoo weliba cudurdaar lahay lianna ruux muslima oon ogeyn rabbi subxaana wa tacaala cayigiisu inay xaaraamtahay ma jiro ruux muslim oo jaahil ka ah ma jiro rasuulku xurmadu leeyahy salawatulli wasalaamu caleyh malaa'igtu xurmaday leedahay kitaabka qur-aanka xurmadu leeyahay iyo diintu ruuxaan ogeyn ma jiro waa ruux marka u fadhiidhay sidaa daraaddeed ayaa culimadu waxay waxay ka mid aha masaaisha xataa jahliya la isugu cudurdaari cudurdaar ma ah annagaba waxaaba ka dhignay jaranjaro loo maro waxa la yidhaahdo horumarka iyo ilbaxnimada iyo taqadumka horumar macnaha jid loo maraaba ka dhignay waa masale khatarteeda marka waxay soomaalida odhan jireen waa cajiib oo macnaha waxa weeye masalada ka hor imaanaysa wadaadada ninkii culimada caaya haweentaa ka furantay dhihi jireen haweentaa ka furanta waa wax la yaabla ayagoo mabda-aa rumaysan oo ninkii culimada caaya inay haweenaydu ka furmayso aaminsan ayaa haddana marar fara badan intooda sufahada intooda roorroor ma ah intooda sufahada ah yaa rabbi subxaana wa tacaala cay ula badheeli oo diinta cay ula badheeli kuwa noocaas oo kalea marka la arko si wada jira waa in lagu wada hor yimaado si wada jir ah waa in lagu wada hor yimaado oo si wada horwada jira looga wada hortago haddii kale waxaa imaanaysaa arrintii aan muxaadadii hore kaga hadlaynay haddii dembiga saa looga raali noqdo oo aynu dhowrano ciqaabta ka imaataay kulliga waa inugu wadana waana midda hadda aan natiijadeeda hayno waxaa ka mid a waxyaalaha gaalnimada keena inuu ruuxu ku xugmiyo waa oday matalan ugaas weyn waa madaxweyne matalan sharciga ilahay waxaana inuu dad ku xugmiyo asagoo markaa rumaysan waxa uu dadka ku xuminaya inay ka fiicantaho ka habboontahay sharciga ilaah ama uu rumaysan yahay inuuba la siman yahay oo kana lagu xumin karo kana dadka lagu xumin karo kana dadka lagu xumin karo xeer jajab baa ummadda lagu maamuli karaa ninkii rumaysan sharciga rabbi buuna u dhaamaa waa ridowe waa ridowe waxay dhihi jireen soomaalidu war sharciga rabbi cadow weye hay u sii daynin bay dhihi jireen waa maamaayaha cajiibkii laga hayo dad muslimiina kasoo fuli kari wey sharciga rabbi subxaana wa tacaala hadduusan cadaalad ku salaysnayn oo adiga uusan kuu danaynayn oo kan aad ka gardarantaa u danaynayn oo ka kaa gardaran u danaynaynin oo cadaalad uusan ku maamulayn ma waxaan odayaashu ay malmaluuqdeen ee dejisteen ee jeebkooda a kala yimaadeen iyo caqligooda gaaban ayaa cadaalad ah war sharciga rabbi haygu sii daynin ee kaad adigu dejisay iyo xeerkaynu isla naqaanay igu maamul waa riddo aan riddo ka dambaynin waxyaalaha islaamnimada looga baxo kelimada tawxiidna jibiya ka mid waxaa ka mid a oo iyadana mihaal noqon karaysa xukuumaadka dhismaya iyo dawladaha islaamka u dhismayaa ruux hadduu mas-uuliyad qabto waa sharciga rabbi subxaana wa tacala inuu ku maamulo hadduusan ku maamulaynin soo maa ka tago hadduusan ku maamulaynin ha ka tago maxaa yeelay waa gaalnimo sharciga rabbi subxaana wa tacala waxaana ruux ila xukmiyo rabbi baa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun ruuxa waxaan sharciga ilaahay ahay wax ku maamulay waa gaal aayad kale ilahi subxana wa tacala waxaa ka odhan waa ka odhanaya am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini ma lam ya'dan bihi allah ma waxay leeyihiin kuwo kaloo ilahay wax la wadaaga oo wuxuusan ilaahay jidaynin u jidaynay ninkan ad u ogolaatay inuu sharci jideeyo oo dhaqan kuu dejiyo oo maamul kuu dejiyo oo nadaam aad ku kala socoto kuu dejiyo sharciga rabbina garab marsan macnaheeda waxaad garab istaajisay ilahi subxana wa tacala xuquuqda ilaahay uu goonida leeyahay ee addoommadu ayna faragelin ku samayn karaynin ayaa waxaa ka mid ah sharciga rabbi subxaana wa tacaala xukunkiisa iyo inayna wax waxna xalaalayn karin waxba xaraamayn karin cid aan allahi subxana wa tacala waxaa la mid ah bulshada adigu haddaad fardi tahay ama bulsho tahay qoladaas waa qoladii madaxda iyo maamulka iyo odayaasha iyo kuwaawa qolada bulshada iyo raciyada iyagana meel aan sharciga ilaahay inaa ahayn inay wax la aadaan oo xukun u raadsadaan ayadana waxa way waxyaalaha gaalnimada kale ka midta ee kelimatu tawxiidka jabiya rabbi baa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay falaa rabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima rabbi wuu dhaaran rabbi waan ku dhaartay buu le isagaas ku dhaaranay ma ay rumaynayaan ilaa ay xaakim kaa dhigtaan oo wax walboo dhexdooda galo isku qabsadaan ay adiga kuula yimaadaan weliba markaa kadib waxaad xukmiso aynan wax cidhiliya ka dareemin xukunkiiyo go-aankaad qaadatay waa inay u hogaansamaan oyna cidhili dareemin oo qalbiga iyo xubnuhu kulli ay xukunka u hogaansamaan kasoo fulay sharciga rabbi ilaa saa laga helo iimaan maysan la imaanin buu ilahi ku dharanaya subxana wa tacala mayna rumaynin qolo kale oo munaafiqiin ahaa ilahi subxaana wa tacala waa ku odhanaya alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila taaguut waqad umiruu an yakfuruu bihi kuwa sheeganaya iimaanka oo inay mu'miniin yihiin oo wixii lagugu soo dejiyey wixii rusushii ka horraysa lagu soo dejiyey inay rumeeyeen sheeganayaan waxay samaynayaan waxay u taxaakumayaan oo ay arrimahooda u geysanayaan daaquudka wax kastoo ilaahay ka soo hadhay oo la raacsan yahay ama la caabudsan yahay ama xaddiisa la dhaabiya daaquudka la yidhahda madaxweyne ha noqdo oday la raacsan yahay ha noqdo nin culimo isku sheegay oo la dabagashan yahay ha noqdo yacni wax alla wuxuu doonay ha noqdee daaquud waxaa la yidhahda shay walba oo la raacsan yahay ama la caabudsan yahay ama la dabagashan yahay xaduu lahaana la garamariyo oo la dhaafiyo maca tashriica marka masalada jidaynta oo adduunku hadda aada runtii waxa weeye yani taqriiban waxaad moodaa caalamul islaami iyo bulshooyinka islaamka waa dad iska musaydariin ahoo madaxa laga haysto madaxiina waa laga haystaa wadamadiina waa laga haystaa teknolojiyadii xadaaradii iyo horumarkiina waa laga haystaa intaasi waxay keentay diintii iyo mabdi'iina inay u dhiibtaan qolyaha diintii iyo mabdi'iina inay yidhaahdaan wixii uun halkaa ka yimaadaa sax waxyaalaha marka kufriyaadka ah ee gaalnimada keenaya ee xagga inooga yimid waxaa ka mid a masalada la yidhaahdo altashriicu lilxukuma aw isuldat alculya altashriiciya hiya albarlamaan awoodda ugu sarraysae dawladda ee wax jidayn karta waxaalaleyshe waxaalamaysaay waa baarlamaanka waa dawladda wey waa gaalnimo caqli waxayna ka mid tahay fawaariiqda meelaha ay ku kala gedisan yihiin dimuqraadiyada iyo islaamka ku kala gedisan yihin isumaba yimaadaan isumaba yimaadaan soomayna arag hadda nin walba oo siyaasi ah oo siyaasad sheeganahayo oo taqriiban xukun hunguri ka hayo kuwa muslimiinta ah wuxuu taahayaa oo qalbiga kaga jira bulshadana markuu la hadlayo uu kula hadlaya waxaan soo wadaa oon doonayaa inaan lagu maamulo waxa la yidhahdo almabda adimuqrati mabda'a dimuqraatiga war muxuu yahay mabda'a dimuqraatiga waaba gaalnimi mabda'a dimuqraatiga waa midka odhanaya tashriica iyo jidaynta iyo xalaalaynta iyo xaraamaynta baarlamaanka iskale aljiha atashriiciya almajaalis atashriiciya waa baarlamaanka hadduu baarlamaanku maanta soo saaro khamradu waa xalaal waa xalaal hadduu soo saaro zinadu waa xalaal waa xalaal hadduu soo saaro diimaha halala dagaalamo masaajidda hala xidxido hala xidxido hadihi dimuqraatiya alati tadcu naasa ilayha mabdaca aad bulshada usoo wada islaamka ah ee islaamka ku dhalatay ku barbaartama midkaasa waa kufri cadli kufri cadli laakiin waxaa jaahil waxaa cajiib ah bulshada inteeda badan jaahilnimo haysa daraaddeed waxaa laga dhigay yani sidii haraggii loo qaadi jiray casha markay macnaha waxa weeyaan maaragtay welmeheedu ka dhinto harag baa loo sameeyaayo loo lulmiyaa haraggaa markay argownimaod muslimiinta dhegahoodii waxaaba ka dhaadhaco maanta ka bogsamay haddaaba ninkan ku hadlin dimuqraadiyan soo wada waxa weeyaan waaba waa rajci wuxuu doonayaa ummadda inuu ku celiyo qarniyadii lasoo dhaafay buu noo wada war mabda'an muxuu yahay oo muxuu wataa oo maxaa ka dambeeya oo muxuu u adeegaya oo diintu ma ka hor imaanaya laysma weydiinayo tashriica xalaalayntii xaaraamaynta marka ilahay baa iskale subxana wa tacala saan horeyba usoo sheegnay ilahayna subxaana wa tacaala nimankii yahuud iyo nasaara wuxuu ku yidhi itakaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah culimadoodii bay rabbiye ka dhigteen ilahay sokadiisa markaasaa wuxuu yihi cadiy ibna xaatim saxaabigii la odhan jiray nabigi ilahay omaanan caabudi jirin markaasaa nebigu wuxu uhi salawatullahi wasalaamu calayh markay wax idin xalaaleeyaan sumayda ku raaci jir haabuy markay wax idinka xaraameeyaanna sumayda ku raaci jir haabuy fa tilka cibaadatukum iyaahum cibaadada aad caabudi jirteenba waa untaa ninku hadduu wuxuu kuu xalaaliyana ku dabagasho wuxuu kaa xaraameeyana aad ku raacday fa hadihi hiy alcibaada cibaado kaloo meesha ka laabanta ma ay jirto cibaado ilahay cid aan ahayn la siiyana waan soo sheegnay inay macnaa waxa weeye ay gaalnimo tahay oo tawxiidka waxu dhimayso waxaa ka mid a waxyaalaha tawxiidka waxu dhimaya ee laa ilaha ila allahu burinaya mabaadi'da aan diintu ogolayn ee hadaamada ah inuu ruuxu uusan uu rumeeyo ama uu beenin waayo o la dagaalami waayo matalan shuuciyada oo kaleeto handi wadaagga hanti goosadka oo kaleeto maasuniyada iyo yuhuudda iyo mabaadideeda oo kale calmaaniyada iyo nimanka kadaata qaba diin iyo dawlad ha la kala saaro oo macnaha waxa weye dawladdan halaga dhigo calmaaniyo dawladdu way naga wada dhaxaysaa oo adnaa u wadan oo dhan bay ka dhaxaysaa oo lama kala xigo oo ka kiristanka iyo ka yahuudiga iyo ka shuuciga iyo ka muslimka kulligood waa inay wadaagaan albilaadu lilrijaal wddiinu lilah diintana ilahay baa iskale masaajida ku koob mabdaa mabaadida noocaas oo kale calmaaniyadaasi ka mid tahay qawmiyada ay ka mid tahay oo dadka lagu dhawe lagu soo dhaweeyo lagu fogeeyo wax la yidhaahdo waa isku wadan baa nahay ama isku qabiil baa nahay waxyaalaha noocaas oo kalea mabaadi'da oo la rumeeyo munaaqida litawxiid waay laa ilaha ila allah way ka hor imaanaysa laa ilaha ila allah yay ka hor imaan leanna mabaadi'da kulligood waxay wataan wax duminaya oo ka hor imaanaya laa ilaha ila allah wax la yidhahda marka tanna lugtaan kula jiri tanna lugtaan kula jiri wax la yidhahda ma jirto waa inaan u barax beelno oon u go'no kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid oon u go'no mabda ay inaga doonaysana aan u go'nayo waxay keenaysaa inaan ka hor tagno mabaadi'daas oo dhan oon la dagaalano oo sidii aan isaga qaban karana af iyo adinba aan isaga qabanno cidda wadatana aan idhaahno halkaan naga joogin aan idhaahno waxaa aad aad loola yaabaa in sharciga ku dhaqankiisa iyo diinta qaadashadeeda iyo mabaadi'da la dagaalankooda loo daayo un waxa la yidhaahdo wadaadadow wadaadada wadaadow hadda diinta idinkaa watee oo mararka qaarkood laga yaabo kuraas baad ku doonaysaan leya kuraas baad ku doonaysaan hadda waxaa kaleeto iyo raggaa kalena siyaasad baad isku haysaan lagataba kiini meesha u hara ubaan haddaan bulshadiina annaga kulacameydi kolba waxaa soomalidaa kolba ninkii yani hooyada guursadaayo waa adeerkay taas kolba ninkii hooyada guursada waa adeer kolba annagu kii meeshaa tago baanu macnaa waxa weeyaan u noqonayna daciid u noqonayna ma aha mabda'a madaxtinimadu waa meesha ninkii doonina waa meesha laakiin meesha waxaa ku jira mabaadi' baa hardamaysa mabaadi'da hardamaysa adiga mabda'eed rumaysan tahay ma mabda'a gaalnimaad rumaysan tahay iyo gaalada ka yimid oo garab istaagi mise mabda'a islaamka iyo diinta in lagu dhaqaad garab taaganta mawqif waa inaad yeelato mawqif waa inaad yeelato wax shacab la yidhahdo meel jooga ma jiro mawqifkaaga hadlayna ku dhismaysaa mabda'aagu ama islaam ama kufri iyo gaalnimo marka mabaadi'da noocaasa horeyna loogu soo halaagsamay waa in sidii looga hortagi karo looga hortago maxaa yeelay ima alislaam wa ima alkufru mabda'a ka dhexeeya ma jiro wax ka dhexeeya ma jiro waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin diinta islaamka waxaana ruuxii raadiya oo mabaadii kale raadsanaaya laga aqbali maayo kuwa khasaaray uuna ka mid yahay baa la leehay subxana wa tacala waxyaalaha diinta jabiye waxaa ka mid inuu ruuxu diintiisa bedelo tawxiidka iyo laa ilaha illa allah waxyaalaha jabiye ka mid tahay oo diinta uu ka wareego diin kalena ugu wareego oo macnaha waxa weeye ama kiristaan dheh ama laa diininimana wa dheh yani ama macnaha waxa weeyaan maaragtay adiga afkaartaa kale iyo mabaadidaa kale mid kale ka mid a hadduu u wareego ayadana sidoo kale wey waman yartada miman yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti allahu biqawmin yuxibuhum wayuxibuuna adilatin cala lmu'miniina acizatin cala lkaafiriin man badla diinahu faqtuluuhu nabigu salawatullah waslamu aleyh waa ka odhanay ruuxii diintiisa badela dila ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo diinta oo la bedasho oo laga baxay hadda way iska caddaa midaas war male waxyaalaha waxaa ka mid a kelimatu tawxiidka jabiya dadka inta badanna ka qarsoon inuu ruuxu hiil iyo hool la garab istaago ummadaha kale ee mabaadida kala rumaysan yahuudda nasaarada shuuciyiinta inuu iyaga u hiiliyo oo garab istaago muslimiintana uu ka xigsado waa mas'alatu lwalaa walbaraa oo insha allahu tacala muxaadarada soo socotaan kaga hadli doono waxay ka mid tahay min nawaaqidi laa ilaha illa allah hiilkaaga yaa iskale ruuxii kula mabda'a hoo yaa iskale waa cidda kula mabda'a haddaad cid kale garab istaagto xoogaaga ku garab istaagto ra'yigaaga ku garab istaagto dhaqaalahaaga ku garab istaagto qalinkaad ku garab istaagto oo muslimiin uga hiiliso kudhalkaanaysa islaamnimadaadii khatar bay gashay maxaa yele rabbiba subxaana wa tacala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu la tttakidu lyahuuda wاlnasaara awliyaa bacduhm awliyaau bacdi waman yatawallahum minkum fainahu minhum yahuud iyo nasaaro muminiintiiyow awliyaha ka dhigana awliyada waxa la yidhaha dadkaad jeceshahay dadkaad isxigtaan dadkaad isu hiilinaysaan dadkaad isla jirtaan awliya la yidhahda awliyaha ka dhiganina maxaa yeelay nimanku ayagaa isxiga ayagaana isla jira ayagaana isu hiilin ninkii yeeli waayo oo nimanka xaggooda ka soo jeedsado oo la saftow waxaad ogaataa iyagaad ka mid tahay baa la yidhi subxana wa tacala aayad kale waa ka odhanaya walaw kaanuu yu'minuuna billah wاlnabiyi wma unzila ilayhi ma اtakhaduuhum awliyaa hadday ilaahay rumaysnaan lahaayeen iyo wuxuu soo dejiyey iyo rasuulkiisa hadday rumaysnaan lahaayeen maynan ka dhigteen awliye iyo kuwa isxigsadaan oo isjeclaadaan bayna ka dhigteen macnaha aayaddu waxay tilmaamaysaa laba meel ma wada galaan in aad gaalo iyo dad aan muslimiin ahayn xigsato ood u hiiliso ood hiil iyo hool la garab istaagto iyo inaad haddana mu muslim tahay labadaasi meel ma wada galaan ama islaamnimaa qalbiga ku jirto oo welihii gaaladaa meesha ka maqan ama welihii gaaladaa meesha yaallo oo islaamnimaa ka maqan laakiin labadaas inay isu yimaadaan aayaddu waa diiday waxayna kutusi islaamkii ruuxa inuu ka buriy waxaa ka mid ah waxyaalaha islaamka buriya ruuxu inuu kaba jeedsadaba diinta ilaah mana baranayo mana ku dhaqmayo shaqaba damba kama laabo hadday meelaha laga dhadhawaaqay iyo hadday masaajida ka socoto iyo hadday shaqadiisa ma ah laa yatacalam walaa yacmal waa mucrid ruuxa noocaas oo kaleeta ah asagana waxa weeye culimadu waxay sheegayaan inuu gaaloobayo sida sheekh maxamed cabdiwahaab iyo kaleeto waxay ku darayaan nawaaqiday ku darayaan oo ficlan waana tahay maxaa yeelay rabbi subxana wa tacala wuxuu leeyahay waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha ina min almujrimiina muntaqimuun yaa ka dulmi badan oo ka gardaro badan cidda inta ilaahay aayaadkiisa lagu la xusuusiyey oo lagu waayey kadibna iskaga jeesay oo dhagaha ka laabtay oo dan ka gelin oo aan baranin oo aan ku dhaqmin oo duurkiisa iska galay yaa ka dulmi badan cida kama dulmi badna wey rag ba ruuxaan jara u siin waa ka nabigu sal alay aslam dadka saddex u qaydiyey wuxuu nabigu sal la alay slam min xadidka abu muusa alashcari aniga waxyiga ilaahay ugu soo dejiyey iyo dadka marka la fiiriyo waxay ka dhigan tahay bu nabigu sal alay aslam sidii roob soo da-ay oo kale oo dhulka ku da-ay dhulkii waa saddex qaybood marka qaybi waa qayb biyaha aqbasho biyuhu galaan biyuhu markay galaanna waxbaa ka soo baxa daaq iyo beera isugu jira waa lagu intifaaca qayb dhulka ka midana markuu roobku ku doo biyaha ma qaadato oo ma galaana biyaha way qabataa markaasaa beeraha laga beertaa oo laga cabaa oo xolaha laga warabsadaa qaybna waa qaybta saddexaad oo biyana ma qabato biyana ma liqdo waxna ma soo saarto saddexdaa qaybood bay dadka u qaybsan bu nabig salawatullah waslamu caleyh qaybta biyaha qaadatay waa qaybta waxyiga iyo diinta ilaahay intay baratay ku dhaqantay haddana lagu intifaacay oo dhulkaa wax soo saaray ee dadkii ku intifaaceen qaybta kaleeto ee biyaha qabatayna waa dadka intay diinta barteen oo aqoon u yeesheen laakiin fadhfadhiyo oo ayaga wafahooda aan ku anfixin dadkiisa ay ka intifaaceen waa culimada aan diintooda ku dhaqmin wa camalkii ka tegay laakiin dadku ka baranayaan oo lagu intifaacayo qaybta saddexaad oo ugu daran wuxuu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh waa cid aan diintaba madax u qaadin danba kama gelin inuu ogaaday inuu ku dhaqmo midna madaxaba uma qaadin qolyaha noocaas oo kale waa caraseel waa dhulka biyuhu intay ku da-aan durdur ay ku dhaafaan qolyaha noocaas oo kale marka waa qolyaha waman acrada qolyaha ilahi subxana watacala waman acrada can dikri fa ina lahu maciishatan dankan ilahi subxana watacala quliyeelu digrigayga iyo diintayda ruux iskaga jeesadoo danba aan ka gelin wuxuu leeyahay nolol ciliidhiya aakharana cadaabka rabbi subxaana watacala ku leeyahy marka halis wey waxyaalaha nawaaqidda islaamka buriya ayay ka mid tahay waxaan ugu dambaysiinaynaa oo waxyaalaha islaamka buriya ka mid ah oo culimmadu ay ku daraan sixirka sixirka ayay ku daraan adilaana kutusaya waxaa ka mid ah adilada ayada qawluhu tacaala watabacuu ma tatlu shayaaiinu calaa mulki sulayman wamaa kafara sulayman walakina shayaaiina kafaruu shayaaiintaa gaalooday ee nabiyullahi sulaymaan ma gaaloomin siday yahuudu sheegatay maxay shayaaiintu ku gaaloobeen waxay ku gaaloobeen dadkay sixirka baraan aayadda isla dhexdeeda waxaa kusii jira oo alla subxaana watacaala uu leeyahay wamaa yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur labadii malag yaa waxay odhanayaan fitna iyo imtixaan baanu nahay sixirka hanaga baraninoo ha ku gaaloobin in lagu gaaloobay kutusa waxaa kaloo kutusaya qawluhu tacaala sixirka waxaa lala xidhiidhiyay shirkiga alam tara ila ladina yazcumuuna anahum aamanuu bima alam tara ila aladina uutuu nasiiba min alkitaab yu'minuuna biljibti wadaawuut jibtiga waa sixirka sida mufasiriinta qaar ka mid a ay marayaan sixirka iyo daaquudka ay rumeeyaan sidaas sixirka iyo daaquudka laysula xidhiidhiyay bay axaadiista nebiguna sixirkii shirkiga u xidhiidhisay waa kii nebigu la sal alay waslam ijtanibu sabca almubiqaat toddobada wax halaagta dembiyada toddobada ee dadka halaagta iska jira ashirku billahi buu nabigu uri salawatullah waslamu caleyh waa shirkiga wasixru iyo sixirka sixirka waxaa la haleeshinayaa marka oo lagu darayaa kuwan dadka la yidhaahdo yani wax fala dadka wax fala iyo dadka faaliya iyo kuwa kitaabulgaablowayaasha ee kitaabta fura waxaasoo dhan ee kahanada iyo caraafiinta la yidhahdo sixirkaasa haleeshinaya saa dar nebigu sal la alay slam waa ka odhanaya man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed wadaad kitaab gaabloog ah oo meel fadhiyo wax sheeg sheegaya oo dhulka xariiqama ama kitaab furay ruuxii u yimaado oo intuu wax weydiiyo wixii uu u sheegay ka rumaysta nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey waa ku gaaloobay buu nabi uri salawatullah waslamu caleyh xadiid kale wuxuu ahaa afartan beri salaad laga aqbali maayo afartan beri mujarad ityaan uu imaanshaha keliya oodan rumaysanin yaan afartan beri salaad laga aqbalin soo halis maama kuwaasoo dhan marka waa in ayagana yani wax weya dhinac la yska dhigo oo ruuxu tawxiidkiisa uu ka xigsado laa ilaha ila allah nawaaqida waxyaalaha jabiya sixirka iyo mulxaqaadkiisa waxyaalaha macnaha waxa weeye lagu daro ee baabkiisa gelaya ayaa iyaguna ka mid waa waxyaalaha inta inoo suurta gashay weeye in aan ka soo ururino waxyaalaha jabiya kalimatu tawxiid iyo kalimatu tawxiid macnaheeda iyo tawxiidku ahmiyadda uu leeyahay inta inooga soo tagashay inaan ka nidhaahno intaa weye ilaahay subxaana watacala waxaan ka baryaynaa inuu khayrka inoo waafajiyo wixii gaf ah ama meelka dhacano inoo dhaafo inaga dhigo kuwa hadalka dhegeysta kiisa wanaagsanna raaca waxaa kaleeto walalayaan idinka codsanaya yacni waxa la yidhaahdo adduunyada waynu ku mashquulnay oo runtii waxa weye aakharsagi nagu riday oo diinteenii aan uga tagnay waa wax aada u qiima liiteen walaalayaal waan diinta barano diinta aan barano oo tawxiidka rabbi subxaana watacala aan barano oo rabbigan aan barano oo diintiisa aan barano oo nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh axaadiistiisa aan barano oo kolba siday wax inoogu suurtageli karaan haddaad xataa bilaadul gurba ku nooshihiin oo waxyaalo badan idinku adag yihiin kolba siday wax u suurtageli karaan wax u qabsana jadwalka shayga ugu horeeya kuugu jira ha noqdo barashada diinta islaamka nin kuna soo dhashay ma jira ninba xad ay u joogtaba ninkii nin walba waa bartay adigana waad baran kartay oo waad ku sahlanta marka walaalayaal hala dadaalo waa shay aan haysano shayga ugu qaadisa way raasa maalkeenna wey haddaan maanta dayacnana waxaa imaanaysaa maalin jaaniskaasi inaga lumay uunan soo noqonayn ayaa shallayn doonaa intaynaan gaadhin marka goora inaga fakan doonon seegi doonano ma garanayno hadda albaabka ina markaan ka baxan yaa laga yaabaa inaad jaaniskaas hegto waxaa laga yaabaa inagoo ma hadda dhaqa ilbiriqsi inuu seego qaar inaga mid waa xilli walba wax mutaca- mutawaqaco la sugayo marka jaaniskaasi intuusa inaga lumin oo naftu inagu jirto walaalayaal aan isdaba qaban هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم آه، جزاه الله خيرا آه، halkaa waxaa isugu yimid ee, xirmooyin su-aalo ah qaar wax xiriir la leeyihiin si toosa mawduuca qaarna si dadban ee, qaar kalena ee, mawduuca waa ka baxsan yihiin waxaan isku dayi doonaa inta ilaahay na waafajiyo bal sida u kala horeeyaan inaan soo kala gudbino Een, saa-il ayaa halkaa waxa ku soo gudbiyey su-aal oo leh sheikh ee, waxaad ku sheegtay muxaadarada qofka haddii uu geeriyoodo isagoo ilaahay u shirki yeelaya in maaragtay uusan jannada uusan gelaynin shirkigaasi ma shirkiga akbar ku yiri am ee, shirkiga ah, kan weyn iyo kan yar labadaba
بسم الله الرحمن الرحيم shirkiga ee, weyn ee, shirkiga laba qaybood ah midna waa mid weyn oo tawxiidka dhan ayuu baabi'iyaa ruuxiina islaamnimadu ka saara midna ma baabi'iyo laakiin dhaawaca ku geystaa midkaan ka hadlayna ee ruuxa hadduu ku dhinto uu naarta ku waarayo waa shirkiga weyn wey shirkiga yarka ah sida ilaahay waxaana lagu dhaarto oo kale sida maalan cibaadado istustus loo sameeyo oo kale riyaa sumca waxyaalaha noocaas oo kaleeto ee shirkul asqarka la yidhahda ayagu camalka marka ay galaan ee ruuxu uu dhexdiisa ku sameeyey ayay jebinayaan matalan salaad baad tukanaysay salaadii aad tukanaysay baad waxaad u tukatay ama u dheeraysay ama u gaabisay hebel baa ku arkay oo agtaada fadhiya salaadaa waxba kama jirto laakiin ruuxa islaamka kama bixi hadduu saa ku dhintana dembi weyn buu ku dhintay oo waa min kaba'ir dunuub lafteeda shirkiga yarka ah laakiin ruux hadduu ku dhinto naarta ku waari maayo jannadana laga xarimi maayo waa shirkiga weyn marka midkaan ka hadlaynay ee aan sheegaynay wabillahi tawfiiq
Een, su-aasha labaad saa-ilkan waxa uu leeyahay sheikh waxaan adag in dadka soomaalida mararka qaarkood ay dhahaan een, marka ay wax dhacaan oo kale alla aabo ama alla hooyo taas marka ma sharcibaa bal taa wax ka ah
bismillahi raxmaan raxiim hadday iska tahay saas leeyahay hadday istiqaato tahay oo ruuxu aabo iyo hooyey markuu leeyahay dhibka ku dhacay uu qabo inay hooyihii aabba wax uga qabanayaan saas darteedna ugu yeedhanayo waa shirkaan ka hadlayna wey mase u malaynaya in saas loo qabsado oo aabo iyo hooye ruuxu halqabsi bay iska tahan malayna afka unbaa iska bartay marka taa lafteeda afka inuu bartaayo waa laga fiican yahay taqriiban waa laga fiican yahayo afka in lagu laylo iyo carabka allah musaahibta iyo dhibaatada markay dhacdo yaa fiican marka een, haddii alla aaboy iyo alla hooyoy ay caqiida ka dambayso oo kaalmo iyo rajo laga rajaynayo oo ama dhib dhacay aad uga cararayso inay wax tari karaanna aada rumaysan tahay waa shirkigaan ka hadlaynay haddii kaleeto oo uun arrin uu cafku iska barto carabka bartay ay tahayna taqriiban waa arrin laga fiican yahay laakiin shirki inay tahay ma cabtiro wabillahi tawfiiq
Een, su-aashan waxay leeyahay saa-ilku ma jiraa farq u dhexeeya ama qeyb kufriga juxuudka ah iyo kufriga aan juxuudka ahayn
Eh, bismillahi raxmaan raxiim kufriga kufriga jaxuudka waxa weeye inaad waxa kulliyanba u diido kulliyanba inaad u diidoodan ogolaanin waa kufriga jaxuudka waay oo adiga oo shaygii og oo xaqiiqadiisa og oo ka bax uu kaa yani uu kaa dhaadhacsan yaho cilmi ahaan og inaad diido sida kufrigii ninkii loodhan jiray eh, fircawn oo kaleeto rabbi subxaana wa tacala waa kii ku lahaa wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa markay naftoodu yaqiinsatay oo xaqiiqada ogaadeen iyo xaqa kadib ayay diideen kufri juxuudka kaa wey kufriga kaleeto ee juxuudkaaha waxa weeye shaygii inaad ogolaato mabda-iyan inaad ka ogolaato laakiin haddana aad la timaado acmaal shaygii burinayo oo macnaha waxa weeye jejebinaya sida hadda ka hadlayna oo kaleeto ruux matala mabda-iyan inuu ogolaado inuu islaamku uu mabda saxaya shahaadadii uu qiro markuu qiro kadib haddana uu la yimaado waxyaalo jebiya kufri juxuud ma ah laakiin waa kufri camali ah kufriga camaliga ah ayaa mid caqadi la socdo caqiidadiiyo qalbiguna la socdo camal iyo yani waxa way xubnihiina ka dhacay iyo mid xubnaha base ka dhacay oon qalbigu la soconin wey laakiin kufriga juxuudku isagu wuxuu ka dhacaa haaliban qalbigu ka dhacaa xubnuhu markaa kadib ama hala wadaagan amayse la wadaagin laakiin qalbiga ayuu ka dhacaa marka fawaaid noocaas oo kale ah ayaa udhexeeya culimada qaar ka midana waxayba leeyihiin kufri juxuudka iyo kufriga qaybihiisa kale tafriiqa noocaas oo kaleeta ah yani ahmiyad weynba uma yeelayaan ahmiyad weynba uma yeelayaan maxaa yeelay maadaama uu macnaha waxa weeye kufri wadaya taqsiimka noocaas oo kaleeta ahmiyad weyn ma ma sii laha maalan mihaal haddaan soo qaadano salaad oo kale haddaan ku mihaalay ruux hadduu salaad yidhaahdo mashruucba ma ah oo lamaba jidaninba salaadba wax la yidhahdo mama jirtaba waa kufri juxuud haddii laakiin salaada uu ogol yahay uu iskaga tegayo uusan tukanaynin wejiguusan wejiga dhagayn waa kufri juxuud mehe waa kufri camali ah oo culimada qaarkood ay leeyihiin waa ku gaaloobaya qaarna leeyihiin kuma gaaloobay mitaalaan waxaan usoo qaadanaynaa taqriiban marka fawaarida udhaxaysa kuwaas ayaa la odhan karaa wabilahi tawfiiq
su-aalkan waxa u leeyahay sheikh dad baa kaftan ama ciyaar u yidhahda laa ilaha ila allah ayagoo dhamaystirin oo inta hore ku koobsada masalan laa ilaha yihahda oon raacin ila allah maxamed rasuulullah marka xukunka dadkaasi sidee weya
laa ilaha macnaheeda qaybta nafyiga keliyat oo diidada ah ruuxa ku gaabsamo oo yidhahda ilaah ma jiro macna saas wey laa ilaha macbuud ma jiro marka ma umalaynayo inuu ruux ictiqaadinayo ruux saas oo kale muslim uma ictiqaadin karo laakiin afkaa sidoo kale marar badan iska barta ruuxu markuu macnaha waxa weeyaan maaragtay hadlayo oo kale inuu laa ilaha iska yidhaaha oo ila allahu uusan daba dhigin waa wax mar badan afku iska barto lakin ruuxu ma ictiqaadsana taqriiban waxaan is leeyahay marka waxa weeye waa laga fiican yahay waa masale macnaha waxa weeye afku inuu barto laga fiican yahay mar laakiin ruux hadduusan ictiqaadsanayn oo inan caqiide ka ahayn oo afka keliyata ay tahay afkaa laga edbiyo afkaa laga edbiyo a laga macnaa waxa weeye yani yaan yuusan baranin arrimaha noocaas oo kale yuusan kusii socon laakiin waa ku gaaloobayaa iyo kuma gaaloobayo masale meesha taalama oo waxa weye mar haddaynan caqadi ahayn asaguna uusan ujeedin waa laqwi bay iska noqonaysaa taqriiban saas leh yani masale iska laqwi ah oo afku iska bartay un weeye laakiin waa in afka laga edbiyo ruux ama laa ilaaha ila allahu dhamaystiro ama uu iska badaayaba sideedaba macnaha waxa weye ku hadalkeedaba xilliyada macnaha kaftanka iyo xilliyada uu hadlaya iyo inuu macnaha waxa weyaan maaragtay takalo laa ilaha illa allah waa cibaado oo marka lagu hadlayo ruuxu waa ku cibaadaysanaya bal afdal digri waay ilahi subxaana wa tacaala shay lagu xuso shayga ugu fadli badow marka in yani waxa weye shayga noocaas oo kale ah ciyaarta iyo xilliyada kaftanka iyo lasoo qaadqaadaaya waa shay laga fiican yahay ilaa xaalad aad u qaystayso od ilahay ku cibaadaysanayso o ugu dhawaanaysa waxaan ahayn in macnaha lasoo qaadayo waa laga haboon yahay haddii lasoo qaadase hala dhamaystiro haddii aan la dhamaystirinse oo uusan caqiide ahayn oo ruuxu uusan rumaysnayn laa ilaha nafiga mutlaqa waxaan is leeyahay kuma gaaloobayo wabilahi tawfiiq
weydiiyahan waxa uu leeyahay sheikh waxaa jira in igu sheegay xanuun marka haddii aan aada isugu mashquuliyo oon ka marwego ma soo geli kartaa qada oo qadar oo kale xanuun baa laigu sheegay buu yidhi haddii aan marka la murugoodo oo aan aada isugu mashquuliyo ma shirki waa noqon kartaa
masaa'ibta dadka ku yimaado oo ku dhaca ama cudur ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen makrajkeeda ama jidka la mariyaay waxa weeye inuu addoonku ku sabro inuu addoonku ku sabro oo u adkaysto ixtisaabna la yimaado ilahi subxana wa tacala ajirka ka raasooda ayl alla subxana wa tacaala dadka mu'miniinta buu ku ammaanay inay sidaas yihiin markay musiiba ku dhacda inay yidhahdaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahu wax ka khayr badan iigu badal haddiise ruux uu samayn waayo oo argagaxu ka tambato oo yani murigadu ka tambadato oo sabirkii laga waayo taqriiban waxa weeye hadduusan ku hadlayn waxa la yidhaahdo ficil ku dhaqaaqin gaalnimaa oo kale ama qowl gaalnimaa uusan ku hadlin sabirka uu ka tegay oo keliyata taqriiban ruux qadarkii beeniyey ma ah maxaa daliilaha nabigeena salawatulli waslamu alayh islaamkuu soo maray maalin maalmaha ka mida ooyeyso wiil ka dhintay u ooyeysa markaasuu nabigu ku yihi salawatullhi wasalaamu aleyh iska sabir oo ilaahay ajri ka rajeeyo iska dulqaado markaasaa waxay ku tihi ka cidaab fa innaka lam tusab bimusiibatii waxa aniga igu dhacay kuguma dhicina ka cidaab bay ku tihi mayna ayna garanayn ina nb inuu nabiga yahay salawatulli wasalaamu aleyh markuu nabigu ka soo tegey yaa loo sheego layidhaha ninkaad la hadlaysay ood hadalkaa ku lahayd nebi maxamed bu ah meeshii bay kasoo ordoo nabiga utimi salawatullahi waslamu aleyh markaasay tihi nabiga ilaahay maana ku garanaynin nabigu muuse ku dhihi salawatullhi waslamu aleyh qadarkii baad beenisay iyo waad gaalowday toolatay wuxuu ku yidhi asabru cinda sadmati luulaa ajrigii sabirkuna abaa dhaafay macana gabadhaas waxaa loo baara markii ugu horaysa wax kugu dhacay inaad sabirto haddiise aad sabri weyday wax weynna ku dhaafeen oohin iyo walbahaar iyo murug iyo argagaxna cudur kaa qaadi mayso wax weyna ilahay agtiisa aad ka heli lahaydna way ku seegeen marka yani meel kaga dhac oo qadarkii meel laga dhacay iyo tawxiidkoo la beeniyey mahe laakiin waa shay runtii waxa weeye loo baahnaa oo waajib diini ayuu ruuxii ka tegey sidaa xadiidka nabigeena salawatullahi wasalaamu aleyh uu kutusayo wabilahi tawfiiq
halkaa waxaa soo arooray su-aalo isku yara dhow kuna saabsan mawliidka qaar waxay weydiinayaa xukunka mawliidka iyo sharcan ahaan sharcada ay ka qabto qaar waxay leeyihiin la tegi karaa haddii lagu casuumo xaflad noocaas oo kale iyo waxyaaba lamid
ah jawaabtu waxa weeye mawliidku warkiisa haddii lasoo gaabiyo waa bidco nabiguna sal lla lay slam wuxuu yihi wa kullu bidcatin dalaala bidco oo dhan waa baadi inuu bidco yahayna waxaa daliil idin ku ah waagii nabigeena salawatullhi wasalaamu alayhi uu noolaa haddii la yidhaahdaba isagaa noolaa saxaabadiisii fadliga badnaa waagay joogeen ee isaga inaga jeclaa khayrkana inooga horreeyey ma dhici weligii nabiga salawatullhi waslamu aleyh mawlid loo sameeyey waagii culimada waaweyn ay noolaayeen imaam shaafici iyo imaam malik iyo abu xaniifa iyo iyagana weligood inay mawlid ka qaybaleen ama sameeyeen waagoodi ma jira mawlidku goormuu soo baxay wuxuu soo baxay qarnigii afraad taqriiban qarnigii afraad ayuu soo baxay nimanka mawliidka asaasay haddaad siiradooda akridaan waad la yaabaysaa niman cubaydiye la odhan jiray oo culimada islaamku ay isku waafaqsan yihiin inay murtadiin ahaayeen oo xukaamtooda inay ilaahyayihiin u rumaysnaa oo dhulka la yidhaahdo almaqrib alcarabi mar dawlad ka noqday niman noocaasoo kala aasaasay oo dawla sidiisaba mawliidka ka dambeeyey cubaydiyada nimanka loohan jire masarna way mar bay maamuli jireen maqribka carabina mar bay maamuli jireen dayib waxaa kaloo isagana xusid mudan mawliidku muxuu ka kooban yahay kitaabka mawliidka la yidhaahdo waxyaalaha un duuduubka laynoo geliyay buu ka mid yahay midho berde duuduub baa loo liqaay duuduub liqa haddaad macnihiisa intaad dhex gashaan idinkoo carabiga garanaya aada fiirisaan shirkiyaad baa ka buxa shirkiyaad nebigu sala alay wasalam mansiladiisi inta laga qaaday meel fog la gaadhsiiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala mararka qaarkood waxyaala uu gooni leeyahay naxariista iyo waxbixinta iyo dhibidda iyo dheefinta iyo isagoo la weydiisanaya ku taala midda kale oo iyadana meesha ku jirta waxay tahay yani mabda ahaan markii wixii la akriyo siiradii nebiga dadka waxay ku doodaan waa siiradii nebiga oo dadkaa siirada lagu dul akrinaya wax siira kumana ku taalana ma jirto markaad akridaan siira kuma taalo asaaskiisu meel xumuusalka ku hayaa niman la odhan jira cubaydiya oo culimada islaamku inay gaalo ahaayeen murtadiin ahaayeen in badan oo ka mid ah isku waafaqsan yihiin ayaa ka dambeeyey waktigii nebigeena ma dhicin salawatullahi wasalaamu caleyh waktigii khulafadiisana ma dhicin saxaabadii iyo a'imadii culimadii waaweynaa waxba kama ogeyn markuu soo baxay culimada islaamka intooda badan waa la dagaalameen oo khurafaad inay habay u arkeen marka diin ma aha diin ma aha nabiga nabiga salawatullhi wasalaamu calayh waxyaala badan oo kalea lagu weyneeya oo sharci ah oo ilahay noo jideeyay subxana wa tacala midda kaleeto waxaa ku jirta atashabuh bilkaafiriin gaaladoo laysu ekaysiyo laysku shabaho watashabuh bilkaafiriin xaraam gaaladoo laysku shabahana waa xaraam waxa uu gaalada laysku shabahaya kristanka ayaa waxay leeyihiin waxa la yidhaahdo dhalashadii ciisa sooma soo ciid oo xis xilligaasoo kala ma ah taqriiban halkaa unbaa ka laga soo qaatay dadka halkaa unbaa laga soo qaatay maadaama waana sida hadda dad badan ay ku doodaan kiristankuba nebigooda way weyneeyaan oo ciid bay u sameeyaan maalintuu dhashee limaada naxnu aan rasuulka naga ugu samayn lana isagaba ka badi badan waa masala min asaasia qalad waay in gaalada laisku shabahay asaasan bay qalad u tahay diiniyan mee xataa caadaadkooda in la qaatay qalad marka warka gabagabadiisu waxa weeyaan mawliidku sharci ma aha diinta meelu kaga soo aroorayna ma jirto waana bidca sayi-a haddii lagugu yeedho kasoo qaybka lagu yidhaahdana ha kasoo qaybgelin wax lagu qalay oo lagu gawracayna ha cunin maxaa yale nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyh waa reebay mafa maxaafisha iyo munaasabaadka noocaas oo kale bidciga ah in laga qaybgalo nabigeena waa diiday sal alay wasalam wabilahi tawfiiq
halkan ayagana waxaa kusoo arooray su-aalo isugu dhow oo dadka su-aalaha soo weydiiyay ay leeyihiin qof baa mid wuxuu leeyahay qof baa yani qabriyada aada mid migisku aada marka dadkaasina ma ogola in wax loo sheego sidee marka loola tacaamulaya u leeyahay waa iska cada dadka diinta alla qoro warku intaawe dadka intii diinta loo sheegi karaa loo sheego inta lagu soo jiidi karaa lagu soo jiido inta lagu qalqaalin karaa lagu qalqaaliyo wixii la kari waayana laa yukallifu llahu nafsan illa wuscaha waajibka dadka saara intaawe in la gaalaysiiyo xeraba laga saarayo oo laga yaabo in maaragtay su-aashu ay laga yaabo inay udhacayso waa masale adag wey inaad tiraado ruux hebel oo qabriga gelaya oo ilaah keyrkii baryayahay waa hebel waa gaal oo islaamnimada kuma jiro oo islaamtiisu way ka furan tahay oo lagu tukan maayo hadduu dhinto oo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo oo xoolihiisa la dhaxli maayo masale saalan maaha sidaas daraaddeed intaan axkaamtaa la qaadanin dadka diintaa la qabo inta lagu soo jiidi karaa lagu soo jiido ha lagu qalqaaliyo oo macnaha waxaa la ogeysiiyo markii wax la ogeysiiyey kadib ruuxii madax adaygo oo ku adkaystaay hadda markaasi waxa weeye xukum qaadashadiisii iyo gaalaysiintiisii iyo waxay u taalaa kolba jihada cilmiga leh ee culimada ee diinta garanaya ee garanaya shuruud iyo mawaanic kala garanaya laakiin jumhuuru naas iyo dadku say u badan yihiin iyo dadka dhalinyarada iyo dalabatul cilmiga wax u furan maaha masle la yihahdo takfiirka inay gaalaysiiyaan oo dadka macnaha wax iskaga dhacdhacaa xataa hadduu ku diido oo waxa ka joog markaad tidhahdo uu ka joogi waayo gaal baatu xero islaamka kuma jirtid hadhi waa inaad dulqaad la timaado si aad wax u fahansiin lahayd laisku dayo wey jidka inoo furan midkaas oo bilahi tawfiiq
su-aasha ugu dambeysa saairka wuxuu leeyahay sheek
wuxuu leeyahay culimada kulligood ama say u badan yihiin ninka salaada ka taga way gaalaysiiyaan arrintaana arrin laisla diidan yahay ma ah culimadu maxay ninka xaakimka ilaahay waxaan sharcigiisa waxaan wax ku xugmay maxay u gaalaysiin lahayn isugu waafaqleen farqiga u dhexeeya muxuu yahay jawaabtu waxa weeye horta marka koowaad taariku salaadka inuu gaal yahay laislama waafaqsan musallamna maaha musallam maaha taariku salaadku inuu gaal yahay masala musallama maaha bal waxa weeye qadiiman wa xadiidan salafan wa khalafan waa masalo doodeeda xoog badan anuguna kollay shaksiyan markaan akriyo waxaa ila xoog badan adilada odhanaysa taariku salaad gaal maa taariku salaad waxaa salaada ka tegay inuusan gaal ahayn adiladaasa ila xoog badan wallahu aclam wallahu aclam taasi horta mid wey midda labaad ruuxa xaakimka ah ee ilaahay keyrkii waxaan ahayn ku xugmiya dadka tafaasiil bay culimadu geliyaan tafaasiisha la geliya waxaa ka mid ah yani ruuxu mujarad uu ku xugmiyey waxaa sharciga ilaahay dadka ku xugmiyey kuma gaaloobayo maxaa yeelay waa dembi cinda ahlisunna waljamaacana waxa weeye dunuubta ficliga ee la galo ruuxu kuma gaaloobo ruuxu kuma gaaloobo ilaa in uu ictiqaad uu raaco mooyaane shuruud la helo mawaanicdiina meesha ka baxda mooye tafaasiisha keliya waxaa ka mid a ruuxan xukminaya oo maalan waxa weeyaan maaragtay ilahay waxaana sharcigiisa ku xukmiyey waxaa dhici karta inuu xukmiyey lihawa fii nafsihi xoogaa jeclaysi labada ruux ee ishaya dee mid ka mida maalan qaraabiyi mid ka mida saaxiibiyi mid ka midu laaluush ka qaatay markaasuu u xukmiyey waxaa la dhihi karaa dembi buu galay dunuubta waaweyn ka mida laakiin ma gaaloobayo khawaarijta iyo muctasilada waxay qabaan ruuxu hadduu dembi weyn ku dhaco inuu islaamnimada ka baxayo laakiin mabda ahlusunna waljamaca wuxuu yahay ruuxa hadduu dembi weyn galo dunuubta waaweyn hadduu galo inuusan islaamnimada ka baxaynin oo uusan macnaha waxa wey ridoobaynin ilaa cinda tawafuri shuruud waintifaa'i mawaanic marka taas waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala inuu xukminayo xukunkan sharciga ilah waxaana ugu xukminayo inuuba rumaysan yahay sharciga rabbi in la dhaamo oo sharcigani ka fiicay waxaa laga yaabaa inuu u xukminayo inuu rumaysan yahay inay bannaan tahay sharciga rabbina in wax lagu maamuli karo kana lagu maamuli karo siman yihiin ixtimaalaadkaasoo dhan oo geli kara ayaa mas'aladan sadaata loo geliyey faahfaahinta faraha badan oo loo yidhi hadday sidaa tahay oo uu sidaa u yeelay waa sidaa xukunkeeda hadduu sidaa darteed u yeelayna waa sidaa xukunkeeda hadduu sidaa darteed u yeelayna waa sidaa xukunkeeda faahfaahintaa faraha badan bay culimadu geliyaan oo taqriiban intaan ognahay salafan wa khalafan yani waxa way masaladaasi saa looga hadlaa ibnu cabbaas ayaa ka mid a ragga odhanaya maalan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaika hum lkaafiruun wuxuu leeyahay kufrun duuna kufrin waa gaalnimo yar buu leeyay gaalnimadii weyneyd maaha waa gaalnimo yar gaalnimadii weyneyd maaha waxay marka culimadu leeyihiin sida sheekh maxamed ibnu ibraahim oo mufti diyaari sacuudiya ah sheekhuulbaas ka horreeyey wuxuu leeyahay yani taqriiban waa markuusan ruuxu sharcigii islaamka oo dhan intuu meesha ka saaro markuu yani sharciga ilahi oo dhan intuu meesha uusan ka saarin uusan sharci kale soo gelin markaa wey laakiin hadduu totaliba sharciga ilahi meesha ka saaro oo shuruuc kale meesha soo geliyo taqriiban waxay u badan tahay oo la odhan karaya ninkaasi wuxuu arkaa in labadan sharci kii rabbi soo dejiyey iyo kan meesha uu keenay ama aysma yihiin ama maslaxa ahaan kan bulshada u dhaabo ama kan rabbiba kani ka fiicay adiga hadduu siyaabaha u yeelo laa shaka fi kufrihi maxaa yal wuxuu xalaashaday sharciga rabbi subxaana wa tacala shay xaraam ku ahaa oo in wax kale lagu xukum tagi karaa yuu banaystay waa gaal haddiise laakiin hawa fii nafsihi iyo xagliis uu dad u xaglinaya iyo qaraabadiisa iyo waxyaala noocaas oo kalea waa kabiira min kabaa'ir dunuub laakiin kuma gaaloobayo cinda ahlisunna waljamaca marka farqigaasa udhexeeya masaladanna sidaas wey tanna ixtimaalaadka badan ee ku jira daraaddeed bay culimadu yani isugu khilaafsan yihiinoo loo gelinaya macnaha waxa wey yani tafaasiisha faraha badan loo gelinaya wabilahi tawfiq